markuma aragte dadoonto markaad doontaba waad ku qabaysanaysaa maradii xaggaa saaranaysaa soo maha haddana waa iska laaban kartaa adigoo taagan wax dhima male laakiin markaad banaanka ku banaan baxaysa iska ilaali rawaahu abu daawuud baa wariyey oo tirmidi can abi saciid waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaal laa yakruju rajulaani laba nin yaysa bixin kuwaasoo yadribaani yuriidaani doonayo alqaa'ida inay bannaankaa ku soo saxaroodaan ku xaaja gutaan kaashifayni can cawra can cawratihimaa labadaasoo cawradoodii fayday yataxadataani haddana sheekaysanayo lama doonayo saasoo kale in la sameeyo markii yacni bannaanka dibadda loo baxo laba qof inay israacaan oo intay midba halkaa fariisan ninka halkaa fariiso mid walba cawradiisii faydo haddana inay saxaradii korkeeda ku sheekaystaan hebel hebelo waran is yidhaahdaan ayagoo qallaa xaajihii gudanay meeshaa meel lagu hadla maaha woy meel lagu hadla maaha inaad isqarisaa fiican ood weliba is asturtood ilaahay ka xoshooto wey sida abubakar baa waxaa laga wariyey markuu qallaaw xaajaha gudanaya madaxuu marada saaran jiray ama gacmaha saas yacni xishoo dartiisa maxay xaalad xun baad ku sugan tahay ilaahay ka xishoo wey had hadal iyo qosqosal iyo inaad dad la sheekaysa maba habo markaasoo kale wey adoo yacni waxaas ku kor fadhiyo wey marka ayaysan yeelin buu nabigu leeyahay laa yakhruju rajulaani laba nin yaysa bixin yadribaani alqaa'ida saxaro doonaya inay bannaanka ku xaaja gutaan kaashifayna can cawratihimaa cawradooda inay faydaan yataxadataan markaa meesha ay ku sheekaystaan fa ina allaha ilaahay caza wajalle yamqutu wuu cadhoonaya calaa dalika kaas ilahay wuu ka cadhoonaya arrintaas wey lama ogolo wey ay marka cawradooda ay isku bannaynayaanna waa khalad sheekada ay ku kor hadadlayaan oy ku sheekaynayaanna waa khalad labaduba lama ogola de waa xaaraam wey rawaahu abu daawuud baa weri markaad qallaaw xaajaha gudanaysa inaad hadashaba lama og ilaa yacni waxaadun hadli kartaa hadday daruura dhacdo un daruura haddii yacni qof muslim ah oo dhibaato ku dhacaysoo kale haddaad aragto matalanba qof indhala oo ceel ku dhacayo ama meel kusii socdo ama bahal baa ku soo socdo waad waad dhawaaqaysaa waxaa leedaha wari iska qabaad leeda waa waaye markaas waad hadlaysaa saasoo kale haddaysan ahayn inaad hadasho lama ogolaa le ilaa lidaruura daruuradaas inay jirta moog can ibni cumara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi mara rajulun nin baa soo maray cala anabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayuu soo maray wa huwa nabiguna yabuulu nabigu waa kaadinayay markaa meel buu fadhiyey kaadi buu u fadhiyey fa sallama calayhi wuu salaamay nabigoo kaadi u fadhiya ayuu salaamay falam yarudda calayhi nabigu salaamtii kama radinin wey maxaa yidhi meel salaam lagu radiya ma hadle ilaa qofku uu arrintaa dhammaysto ma hadlayo wey can abi ayuub waxaa laga wariyey alansaariya can nabiyi sal allau alay wasalam qaal idaa ataa axadukum xadkiin hadduu yimaado alqaa'ida makaana alqaa'idi meesha qallaaw xaajaha lagu gudanayo hadduu yimaado oo yacni uu doonayo inuu xaajo guto falaa yastaqbil ilqiblata qiblada yuusan qaabilin qiblada xaggeeda ha ula jeesanin walaa yuwallihaa yuusa yacni dahrahu dhabarkana yuusa u jeedininoo halkaa intuu usii jeestay yuuna dhabarka u duwin wey waa hadduu meel bannaana joogo shariquu aw qarribuu buu nabigu leeyy shariquu qoraxdu meeshay ka soo baxda qaabila ow qarribuu ama meeshay u dhacdo qoraxda qaabila marka markii lagu leeyahay qiblada lama qaabili karo dabadana looma dugi karo waa markii meel bannaan ahoo yacni iska bannaana aada joogto wey amaa sutra hadday kaa xigto astur kaa xigo gebi baa kaa xigo macnaa waxbaa kaaga quman geed baa kaa xigo ama musqul baadba ku jirtaayo meel dhisan baad ku jirtaa marka meeshaa rabtaad qaabili karta taa wax dhiba malaa laleeyahy laakiin meesha bannaanka ah lama doonayo inaad qiblada qaabisho iyo inaad dabada u dudo midna lama ogo sidoo kale shariquu ow qarribuu baa layidhi hadda qoraxdu meeshay ka soo baxda qaabil ama meeshay u dhacdo waa inayna ahayn qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso qoraxdu markay soo baxayso inaad la qaabisho nafteeda lama ogolo markay sii dhacaysana inaad la qaabisho lama ogolo laakiin hadday qoraxdu kor usoo dheeraato meelahan joogto ama kor ay jirto meeshay ka soo baxaysa waa iska qaabili kartaa meeshay udhaxaysana waa qaabili kartaa waay sidaas le waa aadaabtay ka mid tahay markii bannaanka la joogo sida qallaaw xaajaha loo gudanayo wey laakiin dhinacyaha kalea la qaabilaya dhinacyaha kale ayaa la qaabilaya can ibni cumara waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi irtaqaytu waxaan fuulay buu yihi fowqa beyti xabsata xabse gabadhii la dhihi jiray waa xabsa bintu cumar walaashii weeye gurigeedii baan fuulay buui oo zawjadii nabiga ahayd xabse bintu cumar cabdullaahi bin cumar wuxuu leeyahay xabse gurigeedii baan fuulay libacdi xaajatii dan anigu aan lahaa un baan u fuulay meeshaas oo marka hore arrin aan lahaa baan u fuulay buu yihi halkaas fa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ayaan arkay yaqdii xaajatahu isagoo xaajadiisu gudanayo mustadbira alqiblati qiblada ayuu yacni ka sii jeesaday mustaqbila shaam shaam buu qaabilay nabigu xagga shaam buu usii jeeday qibladana dhabarkuu u jeediyey markaa astur baa ka xigayoo haddee dhabarkiisa wani astur baa markaa kaga qaabilnaa kaga qumanaa wahaakada guriga asagoo korkiisa iska saaran unbuu arkay nebigo qallaaw xaajo gudanayo muxuu marka hadda u sheegayaa nabigu yani meesha uu ku xaaje gudanaya muxuu u sheegayaa hadda waa cilmi de kayfiyada nebigu u xaaje gudanaya nafteeda waxa loo soo naqlinayo waa cilmi de inaanu yani ku dhaqanno oo noocaasoo kale annaganu aan u xaaje gudano saasaa la doonaya wa fii riwaayatin qaacidan calaa labinatayni laba dhooba ayuu nabigu saa ugu fadhiyey wey laba bur ayuu yani nabigu intuu ku istaagay ayuu markaa ku qadlaa xaaje gudanaya xaajada ku gudanaya wey can xudayfata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ata nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu imaaday oo uu tegey subaadata qowmin qoom qashin qubkood wey meel qashinka lagu daadiyo ayuu nabigu istaagay fa baala markaasuu nabigu kaadiyey qaa'iman isagoo taagan wey isagoo taagan buu meeshaa ku kaadiyey uma dacaa bimaa'in biyuu u yeedhay oo fa ji'tuu bihi waan oola imid fa tawada'a wuu weysaystay markaasuu nabigu halkii intuu ku istijooday ayuu ku weysaystay wey meel qashin quba ayuu nabigu la tegey markaasuu uu ku kaadiyey wey marka meel kale oga munaasab ahayn ma jir meeshaa unbaa ugu munaasabsanayd oo meeshaa qashinka iyo waxaas le haddii yani lagu dhex daadiyo waxaa laga yaabaa faniinkeedii waxa inuuna ku soo gaarin oo waa meel qashin iyo waxleho yacni dhexdeedu unbuu markaa ku daadanaya wuxuu kaa celinaya istaagga marka muxuu nabiga ugu kaadiyey waxaa la leeyahy waa libayaani iljawaasi wey inay bannaan tahay buu nabigu dadka tusinaya oo hadda qalaw xaajaha markaad gudanayso inaad fadhiisatoa wanaagsan istaagga markaa yacni way iska bannaan tahay haddaad ku kaadisana way iska bannaan tahay marka nabigu shaariic buu ahaayo asagu dee wixii annaga karaaha noo ah annaga hadda karaaha weeye inaan istaagga ku kaadino ilaa licudrin inuu cudur jiro mooyaane laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam wax annaga xaqeenna karaaha asaga inay waajib ku noqotaa laga yaaba maxaa yele waa shaariico sharcigii buu caddaynayaa de inay bannaan tahay buu markaa dadka u sheegaya ama mehe waxaa la yidhi nabigu wuu xanuunsanaayoo dhabarka iyo lugaha iyo meelahaasoo kaleu ka xanuunsanaa markaa dee fadhigaaba xoogaa dhibayey saas marka daruuray ba ahayd oo istaagga saas ugu kaadinay marka istaagga hadda yani hadday qofku yani uu cudur jiro oo qofku yani uu xanuunsan waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu nabigu idaa baala axadukum axad adinka idinka mid ah hadduu kaajayo falaa yaakhud dakarahu biyamiinihi gacantiisa midiga yuusa dakarka ku qabanin laa yamusuhu biha in marna inuu ku taabto gacantaa midiga dakarkiisa uu ku taabta lama ogolo takriiman lahaa gacantan midigaa la karaamaynaya walaa yastanji biyamiinihi midigtana yuusa ku istinjoonin midigta inuu ku istinjoodana lama rabo gacanta bidixuu ku istinjoonaya haddii uu iska tiraayana gacanta bidixuu isaga tiraya hadduu istijoonayo iska dhaqayana gacanta bidixuu isaga dhaqaya marna gacanta midiga inuu u dhoweeya lama rabo qofkii gacanta bidixa ay u fayowdahay gacanta bidixa unbuu isticmaalaya maxaa yeele gacanta bidixaa loogu talagalay wixii yani mustaqdaraadahoo kale oo dhan yani gacanta bidixaa lagu isticmaalaya wixii min baabi takriim ahoo idilnayo gacanta midigaa lagu isticmaalaya waxbaa lagu cunaya waxbaa lagu cabaa waxbaa lagu waxbaa lagu bixiyaa waxbaa lagu soo qaata wahaakada gacanta midig wixii baabi ikraam oo dhan baa loo isticmaalaa wixii min baabil istiqdaar ahoo la qurumaysanayo o dhanna gacanta bidaxa ayaa loo isticmaalaa walaa yatanafas fil inaa'i weelkana yuusa ku neefsanin way biyaha markaad cabbayso weelka inaad ku dhex neefsato lama ogolo waad qurqurinaysaa markay neefta ku qabato waa iska qaadaysaa markaasaad haddana ku noqonaysaa wahaakada intaad ka dhargeysa rawaa hadihi alkhamsa alusuul alkhams shantii baa warisay shantan riwaayaba wey can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu nabigu ittaqu laacinayn labadii lacnada soo jiidaysa lacnada keenaysa iska ilaaliya qaaluu waxay yidhaahdeen wama laacinaan maxay tahay rasul yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow labada lacnada keenta maxay yihiin qaala wuxuu yidhi nabigu aladii yatakhalaa fii dariiqi innaas alladii kii weeye yatakhalaa ku bannaan baxaya fii dariiqi innaasi dadka waddadooda ow amase dillihii meesha ay hargelayaanoo dadka harkooda wey labadaa weeye labada lacnada keento waddada dadku ay marayaan hadduu qofku ku bannaan baxo saxaradii uu dhigo lacnad baa ku dhacaysa ninkaa waa la lacnadayaa meesha dadku ay hergelayaan o harsanayaanna looma ogola ayadana taas waa kala fogaanaysaa labadaas yaaya ilaa meelo dhowr ahaan la ogolayn in lagu bannaan baxo weeye lacnad bay keenaysaa mawaaridulmaa baa ka mida meesha biyaha loogu sii aroorayo loo sii marayo geedaha midhaha bixinayaa ka mida geedku hadduu midho leeya hoostiisa in lagu qalaa xaajiguto lama ogolo maxaa yeele waa la kohonayaa geedkii korkiisa midhaha ku yaalla haddii waxaan saxarada hoostiisa lagu arko ama geedka midhihiisi baaba soo daadanayo yacni dadku dhibaatay ku noqonaysaa dee waa la kohosanayaa marka geedka masbirka ee midhaha bixinaya hoostiisana lama ogolo woy ay wahaakada rawaahu waxaa wariyey abu daawuud wa muslim can mucaad bini jabal waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ittaqu lmalaacina kuwii yacni lacnada soo jiidaya iska ilaaliya ahalaaata oo saddexda ahaa albaraaza inaad ku bannaan baxda iska ilaali filmawaaridi macna meesha biyaha loogu arooro oo dadku ay ka cabayaan wey ee dawda korkeeda ah wa qaaricati dariiqi waddada bartankeeda waddadaas dadku jidka ay dadku marayaan yacni dhexdeeda in la dhigo iyo wadilli meesha harkahayda dadku hergelayeen rawaahu abu daawuud baa wariyey can cabdillaahi bni sarjini waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa nabigu wuxuu reebay an yubaala fi lxujri god in lagu kaadiyo wey meel god ahoo iska duleesho in lagu kaajo nabigu waa nahiyey calayhi salaatu wasalaam lama ogola godkaas marka dibaddaas duurkaa haddaad joogto god adigu aad qodatay oo ul iyo wax intaad ku dhufatay adigu aad qodatay mooyaane meel awal sii duleeshay oo god ahayd inaad ku kaadiso waa la diiday maxaa loo diidaya laba shay baa ku sugan baa laleeyahay tan koobaad adiga inay dhibaato ku soo gaartaa laga yaabaa oo godadku waxa weeye waa ma'wal xasharaad cayayaanka iyo waxyaalaha wax dhiboo dhan oo wax qaninaa godadkaa galo markaad kaadidii ku sii daysay inay wax ka soo boodaan baa laga yaabaa ay ku qaninaan ko tan labaad waxa weeye ma'wal jinni weeyahoo meelaha godadkaa jinkaaba gala sida qaalibkaa waxaa laga yaabaa inuu ku afuufo oo dhibaato kaasoo gaartay nin saxaabi ah laga soo raacay meel saasoo kale intuu ku kaadiyey ayaa jin uu ibta ka asiibay oo ka afuufay wey tan saddexaad waxa weeye cayayaan yar yar ahoo masaakiina sida quraanjada iyo wax la mid ahoo aan naf lahayn baa laga yaabaa inaad adigu ku dhibto kaadidii markaad ku kaadiso inaad ku dishabo oo dib u geysato intaasoo dhibaataa laga cararaya marka meel goda inaad ku kaadiso lama ogolo qaaluu liqataadata waxay u yidhaahdeen qataada ayaa saxaabigaasaa la weydiiyey maa yukrahu min albawli fi lxujri in godka lagu kaadiyo maxaa loo kahonaya qaala wuxuu yidhi kaana yuqaalu waxaa la yidhaahdaa waaya inahaa masaakinuljinni jinka ayaa dega meelahaasoo jinkaa ku asiibaya inuu dhibaato kuu geystaa laga yaabo hadda halkaa ku haysa rawaahu nisaa'i baa wariyey wa abu daawuud walahu abu daawuud waxaa laga wariyey idaa araada axadukum axadkiin haddii uu doonayo an yabuula inuu kaajo falyar falyartad libowlihi mawdican falyartad ha u diyaariyo libowlihi kaadidiisa mawdican meel ha u diyaariyo markaad doonayso inaad kaadiso oo dibaddaas duurkaa aad iska joogto inaad meel ku kaadiso aad rabto meel fiican oo munaasaba kaadida la fiirso meel kasta haysaga sii dayn un maxaa maxaa yacni sidaa loo leeyahay meel dhagaxa ama meel gawaana haddaad ku kaadiso ama meel bannaan ahoo dabayl ay ku dhabanaysa haddaad ku kaadiso adaad ku nijaasoobaya meesha marka waxaa la rabaa kaadidaada meel munaasaba u fiiriyo meel ciid lahoo yacni caadi ah oo yacni butac ah ama bacaad ahoo kaadida aan kugu soo faniinaynin ama meel god oo adigu aad qoday oo saa intaad wax ugu dhufatay aad hoos u duleysay meel munaasaba ay ku kaadi baa le kaadidaada meel u fiir sayna yani kaadida rashaashkeeda iyo faniinkeeda uu kuusoo gaarin marxaban maxaa yeele kaadida fanfaniinkeeda nijaasada oon layska ilaalinin inay dhibaato leedahay oo cadaabulqabri ay keenayso waataanu soo marina xadiidkeeda shalay aan soo marin ya soomaalida waxay yidhahdaa kaftan iyo kaadi faniinkeed baa lagu naartagaa bay yidhahda kaadida faniinkeega iska ilaali xataa yani markaad kaadinayso inay kugu fanfaniinta lama rabo inaad iska ilaalisa la rabaa kaadi iska dido meeshay kaa gaartana waa iska dhaqaysaa maxaa waa nijaase uma fiicna wey can umaymata waxaa laga wariyey ibnati ruqayqata ahayd qaalad waxay tidhi kaana linabiyi nabiga waxaa u sugnaaday sala allahu alayhi wasalama qadaxun weel oo min caydaanin baalkaa caydaanka la yidhaha caydaanku waa timirta laamaheedaa laga qoray wey geedka yacni timirta laamihiisa oo meel ka mid ahoo gee intii lasoo gooyey la qoray oo la duleeliyey saasuu nabigu lahaan jiray waa qadax weel baa laga dhigay waayahay wa min caydaanin laamaa laga siiyey laam timireed wey caydaanku yani waa laanta timirta wey taxta sariirihi sariirta hoosteeda ayay nabiga ugu jiri jirtay yabuulu fiihi bileyli habeenkii buu ku kaaji jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam sariirta hoosteeda ugu jira marka habeenkii oo kale banaanka oo ma baxaayo markaasuu sidaa ugu kaadinaya godka geedkaas yarkee hoosta ugu jiro ay hadhowna waa la iska daadinaya maalin habeenkii moogtahay haddii yacni duurarkaa iyo meelahaas aad degan tahay oo gurigii guri ku asturanba uusan ahayn oo meel iska bannaan ay tahay bannaanku xoogaa dhibaatooyin bay yacni yacni u tahay munaasib laga yaabaa marka inaad waktun habeena bannaankaa isaga baxdo khatar baa laga yaabaa inaad ku gashe meeshaasaad weelkaagaasaad iskaga kaajaysa habeenka haddii xoogaa aad banaankii ka cabsanaysa waay dee hadda hadday magaaladii oo tahay oo musqushii gudaha kuugu taalana dee wax dhibaa laba ma leh taas hadda taas waamani dadka magaalada jooda wayba ka baxeen baan u malaynaya musqusha gudaha unbay ugu taallaayo meelaha dhadhowa wey oo la gelaya waa laska soo baxaya meel bannaan oo koroo loo sii baxayaaba ma jiro haakada rawaahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa kharaja min alkhalaa banaan yani musqusha markuu nabigu ka soo baxo qaala wuxuu ohan jiray gufraanaka gufraanaka alxamdu lilahi aladii adhaba canii aladaa wacafaani ducadaas waa markii aad ka soo baxdo musqusha ayaa sunnaa inaad tidhaahdo wey gufraanaka as'aluka gufraanaka ilaahayow dhaafitaankaagaan ku su-aalanaya aaya inaad ii dhaafto oo dembigayga ii dhaafta ilahu ku su-aalanaya alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alladii adhaba caniya- caniya aladaa wixii idhibaya ilaahayga iga waday oo yacnii cuntadii aad cuntay labay u qaybsameen wax jirhkaagibay galeen oo nafaqay noqdeen oo waa waxa aad ku noolaanayso waxa kalena waa fudalaadkaasoo waa waxaas xun oo isbedelayo marka waxaas xun yacnii hadduu kugu jiro oo kugu baaqi ahaado wuu ku dhibaya inuu kaa baxo unbaa faa'iida o daawadiisu waa inuu kaa baxo marka wixii yacni idhibayey oo fudalaadka ahaa ilaahayga iga soo saaray baa mahadle wixii aniga i anfacayana igu baaqi yeelay aa waxaad ku noolaanayso quwada aad ku yeelanaysa haakada haakada aaya marka awoodda ilaahay weeye wixii macaanaayo hadda cunaysay ayaa sidaa isu bedelaya wey waxna jirkaagiibuu gelanaya jirkaagiibuu gelaya quwa kuu noqonaya wixii kalena waa fudalaadkaas yacni qurunka eh urka badan weeyo kaasoo baxay haakada rawaahu asxaabu sunan baa weri nabigu musqusha markuu ka soo baxa muxuu u istiqfaarsanayaa wuxuu ka istiqfaarsanayaa intaa musqusha aad ku jirtay oo dikriga ilaahay aada haynin wey musqusha dhexdeeda laguma hadlayo soo maha nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yacni yadkuru llaha fii jamiici axyaanihi fii kulli axyaanihi bay caaisha leeda owqaaddiisoo dhan ilaahay buu xusi jiray ilaa markaa uu musqusha ku jira mooyaane intaa musqusha uu ku jira xuska ilaahay lama hayo soo maha intaa uu dikriga ilaahay uusan haynin oo daa daacla-aanta intaa soo martay buu ilaahay uga istikfaarsanaya alfaslu thaani fi listinja istinjadii baa laga gelaya halkan can anas waxaa laga wariyey yaquulu wuxuu leeyahy anas bnu malik kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam idaa kharaja lixaajatihi markuu nabigu qadlaaw xaajo u baxo ajii'u waan ula imaanaya aniga ana aniga iyo waqulaamun aniga iyo wiil kale oo macanaa aniga maca anaga ah idaawatan idaawatun baa nabiga ula imaanay oo min maain biyo ah yacni yastanjii bihi nabigu ku istinjoonayo mar alle markuu nabigu banaanka u baxo aniga iyo wiil kale oo aniga da'dayda ah nabigu khudamo yani wiilal badan oo yani khudamo ayuu lahaan jiray oo u khaadimaya anas bin maaligba uu ka mid ahaa marka weyse yar baanu usoo qaadi jirnay weel yar baan biyo uusoo qaadaynaa markaasuu nabigu ku istijoon jiray wey dadka ehlu fadligaa in loo khidmaynayo ayuu xadiidku ku tusinaya wey waa loo khidmayn jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ma- banaanka u baxaayo biyaha ayaa loo qaadi jiray rawaahu lkhamsatu baa wariyey xadiidka walafdu muslim wuxuu ahaa kaana rasuulullahi wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalam yadkhulu lkhalaa musqusha ayuu gelayay fa axmilu waan usoo xumbaaraya ana aniga iyo waqulaamu naxwi aniga iyo wiil kaleo aniga da'dayda idaawatan weyse oo min maain biyo ah iyo wa canadatan usha canadada la yidhahdo takida awey canadada waxaa le usha yani afka dhuuban oo birta ah horay ku leh waaya ayaa canada la yidhah canaduu nabigu wadan jiray ul yacni madaxa hore bir dhuuban kule oo taki ah ayuu nabigu wadan jiray horeyna aan bakooro ku ahayn oo yani saa isaga yani ka yani burkaa horayda wey ushaas marka maxay ta- maxay anfacaysaa marka kalena nabigu waa iska wadanaya oo usha in la qaado dee oo la wato u la wato waa sunne ya waa sunno weeye ushe haya xamlu lcasa sunnatu lambiya wa calaamatu lmu'miniin weeye yacni sunnada ambiyada weeye inay usha qaataane mar alla markuu nabigu tukanayana sutra ayuu ka dhigan jiray hortiisa ayuu sidaa ugu mudayaa markaasuu sutra ka dhigan jiray idaawatan min maain iyo wacanadatan ultaki ayaan usoo qaadi jirnay fayastanjii bilmaa biyuhuu nabigu ku istinjoonaya biyaha mar alle markuu ku istinjooda nabigu waa weysaysanaya markuu xaajadiisa gutaba nabigu waa weysaysan jiray markuu weysaystana dee laba ragcadood buu tukanaya ushana sutruu ka dhiganaya hortiisaa ugu mudanaya can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayhi wasalam nabiga ayaan u imid wa kharaja walxaal kharaja lixaajatii nabigu xa- qalaaw xaajo uu baxay fa kaana wuxuu aha nabigu laa yaltafitu meelaha ma fiirfiirinaynin markuu qalaaw xaajaha gudanayo fadalowtu minhu nabigaan usoo dhowaaday fa qaala wuxuu yidhi ibqi lii ii raadi axjaaran dhagaxyo aan ku istibrooday iisoo dayday dhagaxyo ii keen buu nabigu yidhi ibqi lii axjaaran dhagaxyo ii keen astan aayahay astanfid bihaa aan ku istinjoode ow naxwahu hadalkaa mid la mid uhu yidhi dhagaxyo aan ku istinjooda ii keen walaa ta'tinii ha ila imaanin bicadmin laf ha ii keenin laf ha ii keenin walaa rawsin digana ha ii keenin saasuu nabigu ku yidhi haye laftu waa muxtaram oo hilibkaa markii laga cuno lafahaas jinka ayaa yacni loo saaraya mu'miniinta yacni waayo jinka kiisa mu'miniinta ayaa hilib loo saaraayo in lafahaas yacni la nijaaseeyo oo saxarada iyo waxaa lagu tirtira lama ogolo digadanu dee ayadaaba nijaaso ahoo dee digadu waa nijaasa wey nijaaso nijaaso laguma tiraayo wey fa ataytuhu nabigu waan u keenay biaxjaarin dhagax baan u keenay fii darafi hiyaabii maradayda faraqeedaan dhagaxyo ugu soo guray fawadactaha fawadactuha ilaa janbihi nabiga dhinaciisa ayaan ku daadiyey wa acradtu canhu waan ka jeestay oo xagga ayaan tegey falamaa qallaa markuu xaajadiisi dhammaystay atbacahu bihinna wuu raacsiiyey oo markaasuu ku istibrooday wey aaya dhagixi buu isaga angejiyey markaa isaga tirtiray wey rawaahu lbukhaari baa xadiidka wariyey can salmaan waxaa laga wariyey qiila lahu waxaa loo yidhi salmaan qad callamakum nebiyukum nebigiinu ma idin baray sala allahu calayhi wasallama kulla shayin wax la arkaba ma idin baray nebigiin xataa alkhiraa'a saad xataa musqusha u geli lahaydeen oo yacni xaajada u gudan lahaydeen xataa nebigu ma idin baray faqaala wuxuu yidhi ajal nacam wax walba wuuna baray buui laqad nahaanaa wuxuu naga nahiyey nebigu sala allahu calayhi wasalama an nastaqbila alqiblata qiblada inaan la qaabilno liqaa'idin xaro saxaro ow bowlin kaadi inaan la qaabilno ow an nastanjiya inaan istinjoonno bilyamiini midigta inaan ku istinjoonno ow an nastanjiya inaan ku istinjoonno biaqala min halaaثati axjaarin saddex dhagax wax ka yar inaan ku istinjoonno nabigu waa noo diiday ow nastanjiya inaan istinjoonno birajiicin digo diga inaan ku istinjoonno nabigu waa naga nahiyey ow cadmin lafuwey markaas hay-ada aan xataa xaajada u gudanayno qalaa xaajaha u gudanayno xataa nabigu waana baray aka rawaahu lhamsatu ba xadiidkaa wariyay lilbukhaariya ay waliturmidiyi laa tastanjuu ha ku istinjoonina birawsi digo walaa bilcidaami lafahana ha ku istinjoonina fa inahu cidaamku zaadu ikhwaanikum walaalihi inbuu zaad u yahay oo min aljinni jinka awo mu'miniinta jinka ayaa zaad looga dhigaya hilib loo saaraya marka ha yani ha nijaasaynina oo ha ku istinjoonina saasuu nabigu leeyahay ay waxaa jiray jin nabiga wafdi oo u yimid oo u imaaday jinu nasiibayn jinkii la dhihi jiray wey kaana fii jaziirati alcarab buu ahaa marka nabigay wafdi ugu imaadeen waxyigii bay ka dhegaysteen oo qur-aanka ayay dhegaysteen way rumeeyeen qoomkoodii bayna kula noqdeen risaaladii oy markaa gaarsiiyeen wey ya aya marka ilaahay suuratu axqaaf uu ilaahay kaga warramay waaye qowlkoodii yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allah wa aaminuu bih yakfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim oo ilahay leeyahay ay ay suuratu jinina ilaahay waa ku sheegay ay marxaban inay macnaha waxyigi ay ka dhegaysteen oo markaa ay rumeeyeen oy weliba man maxaa yele jinku waa sida macnee insiga oo kale oo mukallafiin weeye mu'min iyo kaafir labaduba way leeyihiin wey marka mu'miniintoodu ixtiraam bay leeyihiin ayaga ayaa marka loo loo saaraya lafahan markaa hilibka ka cunno ayagaa loo saaraya digada iyo waxaasna yani gaadiidkooda ayuu yani u noqonaya zaad u noqonaya waxa ay wataanoo gaadiid can abi hurayrata waxaa laga wariyay can nabiy sal lla alay waslam qaal man tawada'a ninkii weysaysanayo falyastansir biyaha ha iska firdhiyo macnaheedu waa maxay falyastansir istinsaarka waxaa ka horeeya istinshaaq man tawada'a falyastanshiq weeye biyaha sanka ha geliyo oo fiif ha ku yidhaahdo uma lyastansir ha iska soo firdhiyo labaduba hadda waa sunno istinshaaquna waa sunno inaad biyaha sanka fiif ku tidhaahdo haddana aad iska soo firdhiso istinsaar baa laydhaha fiif iska soo tidhaahdo maxaa yili biyaha markaad sanka geliso ood fiif soo tidhaahdo wixii yacni xoogaa wasaqahoo sanka ku jiray ayay soo dahiraysa riwaayaadka qaar waxaaba ku soo aroortay habeenkii oo kale markaad seexato shaydaankaaba halkaa khayshuumkaaga a sanqaroorkaaguu baryaya habeenkii marka subxii aroortii markaad weysaysanayso biyaha istinshaaq aad samayso fiif waa iska soo dhahaysa si aad shaydaanka ugu erisa weelka marxaban haddee shaarica wixii ka soo arooray inaad rumayso waa waajib weeye sida halkaan sanqaroorkaaga jinku uu u baryayo ilahay umbaa garanay shaydaanka ugaran ilahi iyo rasuulkiisa umbaa garanay laakiin wixii xaggooda ka yimaada annagu waan rumaynayna umas naska waxa weeye su-aal male waa la qaadanaya un axaadiis fara badan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku caddeeyey shaydaanku inuu soconayo ma jira yani dami min alinsaan qofka bini aadanka meesha dhiigu marayo shaydaanku naftiisu kaa maraya see jirkaan u dhexgelayaa oo dhiiggaaga iyo yacni lafahaaga iyo xididahaaga see u kala dhexgelaya ilahay umbaa garanaya markaasuu ku waswaasinaya qalbigaaga intaasoo shay buu kusoo ridayaa markaa salaada gelaysa wahaakada man tawallaa falyastansir biyaha iska soo fardhiyo wey istintaarkaa marka istinshaaq baa ka horeeyo riwaayo kaleu nabigu wuxuu ku yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman markaad weysaysanayso baaliq fi listinshaaq istinshaaqa ku xeeldheerow oo biyaha sanka geli ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooyaane haddoo kale waa la iska ilaalinaya marka aad sooman tahay mubaalaqo lama samaynayo markaad istinshaaqa samaynayso weysaysanayso ha ku xeel dheeraaninoo aad biyaha fiif ha u dhinsan ka wey tartiib baad sidaa u dhahaysaa wey haddii adigoo sooman aad mubaalaqa samayso o aad fiif ku tidhaahdo oo biyihii ay kugu ordaan oo halkaa maskaxda ay tagaan waxaydhi sanku joob buu u furan yahay halkaa maskaxda ay tagaan soonkaagii wuu buraya waxaydhi adaa dactiyey laakiin haddaadan mubaalaqa la imaanin oo tartiib aad sidaa tidhaahdo oo markaa aman ilaahay unu biyihii ay kugu ordaan soonkaagu ma buray adigu mubaalaqada iska ilaali ha ku xeel dheeraanin aad ha ugu dhin fiif ha ugu dhin hahaakada waman istajmara dhagax ninkii ku istinjoonayana fal yuutir dhagax haddaad ku istinjoonaysana saddex ka dhig witir witir la imow saddex baad ka dhigaysaa hadday ku daahir noqoto saddexdaa ku daynaysa haddii markaa saddexday ku daahir noqon weydo mid afraad baad ku dahiraysaa mid shanaadna waa ku witraysaa hadday shanta ku daahir noqon weydo mid lixaad baad ku dahiraysaa mid toddobaadna waa ku witraysaa wahaakada tiro witira unbaad ku joojinaysaa tiro witira waa sunna witirku waa yani haddii witirka ku daahir noqdana waa ku daynaysaa haddii tiro shafica uu ku daahir noqdona mid witraad ku daraysaa sunno ah waa ku witraysaa rawahu lkhamsatu baa wariyay ilaa aba daawuud walahu abu daawuud waay wuxuu wariyey mani manigtaxala ninkii indhakuulanaya fal yuutir indhakuul haddaad marsanayso saddex goor ka dhig yani witir sameew hadda indhakuulka hadda dumarka unbaa marsadaan u maleesho waa nabaadimaba isticmaal indhakuulku waa sunno oo waayahay indhuhuba u roon yahay baa leeyahay rag iyo dumarkuna waa isticmaalaan kulli saa unbuu sharcigu leeyay marka mar haddaad indhakuul marsanayso saddex baad ka dhigaysaa witir baad samaynaysa marxaba weliba adigoo sooman haddaad marsato xataa waxba uma dhibayaa laleey indhakuulka wax ma dhibo haddaad iska marsato adigoo sooman hadda dumarka unbaa aada u marsadee ayagoo sooman hadday iska indhakuushaan oo indhaha marsadaan waxba dhiba male waxma dhibayaa laleey ishu sideedaba waxaa leeyahay meelahan manfadka yani dhegta iyo afka iyo sanka iyaa furan moogiye ishu ayadu ma aha meel manfadahoo joof u furan ma aha wixii isha kaa galo meel u gaarsiinaya ma jiro laakiin dhegta wixii kaa galo ama sanka wixii kaa galo maskaxday tegayaan afka wixii kaa galo hoos bay u calooshbay u kacayaan laakiin isha wixii lagaaga shubo max meel hoos ii aadaya ma jiro ishu ma aha meel maftuuxa ahoo joof u furan ma aha ishu ishu meelna uma furno marka haddaad iska indhakuulato hataa isha haddaa wax isaga shubto wax dhiba male isha meel uma furne ayadu yani joof uma furna ishu sidaa manigtaxala ninkii indhakuulanayo fal yuutir witir ha ka dhigo oo saddex ha ka dhigo iyo kasii badan un saddexda yani witirka ha ku joojiyo man facala ninkii sidaa sameeye witirka ha ka sameeye faqad axsana wanaag buu sameeyey waman laa ninkaan witir samaynina falaa xaraja dembi korkiisa maha xayl waa sunno uni waman istajmara dhagax ninkii ku isijoonayo fal yuutir man facala ninkii sameeye faqad axsana wanaag buu la yimid waman laa ninkaan samaynina falaa xaraj waxba dembi a maaha istinjada markaad dhagaxa ku istinjoonayso haddaad biyaha kaga kaaftoomayso dhagax keligii inaad ku istinjoonto rab saddex baa ugu yar horta saddexda hadday kuugu daahir noqoto saddexdaa ku daynaysaa hadday saddexda kuugu daahir noqon weyda mid afraad baad ku dari markaa kadib weeye marka lagu leeyahay witir mid kaloo witira ku dar haddaad ku darto waa fadaaka haddaada ku darina waxba dhiba male dembi ma ah waaya oo iska daysa witir waman atalqaa yani waman akala ninkii wax cunaayo ninkii wax cuno famaa takhallala wixii ilkaha dhexdooda galo falyalfid ha iska tufo ilkaha dhexdooda markaad raashin cunto ilkaha dhexdooda waxunbaa ku haraaraya soo maha falyalfad ha iska tufo waman laaka bilisaanihi carabkiisa ninkii ku soo bixiyo falya yani falyabtalic ha laqo falyabtalic ha iska laqo man facala faqad axsana waman laa falaa xaraj falaa xaraj wax dembi a maha markii aada raashin cunto ilkahaaga wixii ku harharo haddaad carabka kusoo saarto waa iska cunaysaa wixii carabka aad kusoo bixiso amaa wixii aad qori iyo kusoo saarto ood yani intaad qori iyo isticmaasho aad kusoo bixiso kaas cuni maysa waa iska tufaysa wixii carabku soo bixiya laakiin waa caadi waayahay marxaban wixii aad carabkaaga kusoo bixisay marka haddaada cunin haddaad cunto fadaaka wey wailaa falaa xaraja dembi maha haddaad iska tuftana dembi maaha markii yani qofku uu sooman yahay soonka oo kale meesha in la iska ilaaliyaa la rabaa markaad wax cunto markaad wax cunto habeenkii inaad ka cadayataa la doonaya waa inaad dadaasho wey haddii wax kugu soo haraan ilkahaaga hadday wax ku soo haraan oo waagi kuugu beriyo fajarka kuugu dhasha ayadoo ilkihii wax ku jirjiraan qofku hadduu qof waayeel a yahay oo ilkahaas waxa ku jirjiraba iskama tufi karaba tufidaasaaba dhibi oo saas markaa uu ku laqo soonkiisu ma burayaa laley laakiin haddii yani cudur uusan u geynin oo inuu intuu iska bibixiyo iska tufo uu yeeli karo ood laqdo soonka waa kaa burinaysa marka wixii ilkahaaga ku jirjiray inaad ka cadayataa wanaagsan si ayna kuu gelin way waay hore aad u laqin waman atal qaa'ida ninkii tago meesha lagu saxaroonayo oo yani waa yani banaankii tago fal yastatir ha is asturo fain lam yajid hadduuna helayni wuxuu isku asturo ilaa an yajmaca kasiiban meel yaroo bacaadahoo yaro taaga inuun isku hagaajinayo ma ogeo min ramalin kasiiban oo min ramal min ramli wey meel bacaad oo taaga wey falyastadbirhu gadaasha ha u duwo meeshaas yani taag aho bacaadka kusii jeeso oo dabada gasho wey gadaasha usii jeeso wey saasaa kuu fiican fa ina shaydaana shaydaanku yalcabu wuu ku ciyaarayaa bimaqaacidi bani aadam bani aadamka yacni meesha makaanu bixidiisa ayuu kaga ciyaaraya haddaad meel bannaan oo astur lahayn aad fadhiisato shaydaankaa kugu ciyaaraya gadaal buu kaaga ciyaaraya marka meel astura gadaasha gasho wey waa sidaa wey man facala haada sidaa ninkii sameeyo faqad axsana waman laa falaa xaraj ninkii sidaa sameeya wanaag buu la yimid ninkaan samaynina wax dembi a dushiisa ma ahani albaabu alkhaamisu fi lwudu baabkii shanaad fi lwuduu'i weysadii baa halkan laga gelaya wa fiihi talaathatu fusuul alfaslu alawal fi asbaabi alxadath sababaha weysadu ku burto ayaa meeshan laga gelaya qaala allahu jala sha'nu ow jaa axadu minkum min alqaa'id ow jaa axadun axad hadduu yimaado minkum adinka idinka yimida min alqaa'idi makaana alqaa'id hadduu soo xaaje guto ow laamastum nisaa haweenkii haddaad taabataan haweenka haddaad taabataan falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan ayiban baa ka dambaysa ayaddu sidaas ahayd oo marka haddaad biyo weydaan waa tayamumaysaan wey marka waxyaalaha xadadka keenayo oo weysadii kaa burinayo waxaa ka mid a inaad musqushi gasho oo yacni qalaaw xaaje aad gudato oo bawlkii ama qaa'idkii baa kaa soo baxay mid un baa kaa yimid ama labadoodii baa kaa yimid ama riix baa kaa timid oo neefti iyo waxaasi wixii la mida wey ow laamastum nisaa ama haweenkii baad taabateen wey hadda naaga janabi haddaad taabatana salaadii way kaa buraysaa soo ma waxaan le weysadii way kaa buraysaa soo ma waaya weysadii way kaa buraysaa ow laamastum nisaa wa fii qiraa'atin ow lamastum nisaa haddii aad haweenkii taabataan wallamsu lamsigu aljisu aljasu bilyaddi gacantoo lagu taabta weeye yaa lamsi la yidhaah kamaa qaalahu ibnu cumar cabdullahi ibnu cumar suu ku fasiray iyo wa shaaficiyu imaamu shaafici wa qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi allamsu lamsigu hunaa meeshan waxaa looga jeedaa aljimaac ow laamastum nisaa haweenkii haddaad la seexataan wa kilaahumaa saxiix haddee labaduba waa saxiix weeye maxaa laba madhabood waxaa la leeyahay lamsiga luqada carabiga taabashana wuu ku soo arooray lamsiga jirka la taabto lamsi waa la yidhaha lamsi oo bimacna aljimaacana waa la jimaacana wuu ku soo aroorayoo ow lamastum nisaa jaamactum nisaana luqada carabiga labadaba way ku timid marka dee aayaddii ow laamastum nisaa unbay aayaddu leedahay lamsigii oo bimacnaa taabasho jirka gacanta wax lagu taabtay jirka lagu taabtaa iyo iyadoo jimaaci ah labadaba luqada carabiga waa ku soo aroortay sidaa aawadeed bay marka a'immadu isku khilaafayaan lamsigan waxaa loola jeedaa taabashaa loola jeedaa iyo jimaac baa loola jeedaa labaduba isku khilaafay hadday labaduba saxiix yihiinoo wax culummada islaamka ay qaba ay yihiinna wax dhiba male wey waa adiga iyo un waracnimadaada sida aad u dadaasho un wey marka imaamu shaafici iyo cabdullahi bnu cumar waxay leeyihiin waa taabashada iyo a'imo fara badan sidaasay qabaan cabdullahi bnu cabaas ninka la xabru lumma turjumaan lqur'an la yidhah wuxuu ku fasirayaa wuxuu leeyay waa bimacna jimac buu leeyay jimaac baa looga jeedaaye ma aha taabashadii caadigeed loolama jeedo waaya marxaban marka hadde meeshu cibaado weeye waad cibaadaysanaysaa ilaahay baad hortaaganta waad cibaadaysanaysaaye waxa axwadkaa iyo waracnimada xalaal miiradka adigu waad garanaysaa ma qarsoona wey ya marxaban sheekh maxamuud cabdiraxmaan allah ka raali noqdee markuu halkaa maraya aayadda uu maraya oo laa mastumu nisaa oo aqwaasha a'immada uu soo naqliyo yacni ninka ku fasiray jimaaca iyo ninka lamsiga ku fasiray wuxuu dhihi jiray walwaracu laa yakfaa xalaal miiradku ma qarsoono wa haddee yacni in laysku khilaafay meeshii laguu sheeg laakiin xalaal miiradku meesha dadaalku ku jiro waad garanaysaa adiguba inaad ka ilaalisa wey oo hadday naa ku taabata aad ka weysaysato maxaa yaele wax laysku haysta maxay ku haysaa ya cibaadadaas in laysku khilaafo waayahay maxaaba ku geliyo haakada walwaracu laa yakfa xalaal miiradku ma qarsoono qaala allahu jala shaanuhu waayahay ow jaa axadu minkum min alqaa'id ow laamastum nisa wahaakada can abi hurayrata waxaa laga wariyey can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu yidhi nabigu laa tuqbalu salaatu man axdaa ninkii weysadiisu burtay salaadiisa la aqbali maayo xataa yatawada ilaa uu weysaysto w ilaa uu weysaysto rawahu arbacatu ba wy wazaada yani bukhaari wuxuu ziyaadiyey qaala rajulun baa wuxuu yidhi min xadramuuta reer xadramuuta waa dhulkaa yaman buu ka yimid mal xadatu xadad maxaa la yidhaha ya abaa hurayra xadadku waa maxay qaala wuxuu yidhi abu hurayra fusaa-un weeye aw duraadun weeye xadadku wuxuu ugu fasiray markaa riixdii oo neeftii soo baxaysay labadeedii nooc fusaha waxaa la yidhaha riixdu markayn sawdka lahayn duraadkana waxaa la yidhaha markay dhawaaqa leedahay sawdkeeda la maqlayo marka xadadkii wuxuu ugu fasiray riixdu ugu fasiray marka fusaa-un weeye aw duraad weeye labadaas baa loo jeeda marka asaga waxa uu weydiinaya waxay ahayd xadadka yani muxuu yahay yani waa yani riixda inay weysada burinayso waay ayuu markaa su'aalaya wa fii riwaayatin laa tuqbalu la aqbali maayo salaatun salaad bikayri duhuurin dahaaro la'aan salaad oo bilaa dahaaraha lama aqbalay walaa sadaqatun sadaqana la aqbali maayo min quluulin khayaana ah sadaqa khayaanaan ilahay ma aqbal can cubaad waxaa laga wariyey binu tamiim can camihi wuxuu ka wariyey shukiya ila nabiyi nabiga waxaa loo sheegay sala allahu alayhi wasalam arajulu nin yukhayalu ilayhi la moodsiinayo annahu asagu yajidu shaya shay inuu helayo fi salaad shaki iyo waswaas baa ninkaa ku dhacay mar alla markuu yani salaada aad gashi yidhaahdo unbaa wuxuu moodayaa in wax ka soo baxee neef ay ka timid waswaas baa ku dhacay shaydaankaa waswaasinaya qofko gadaashu dabadu ka gadaashu ka afuufaya markaasuu le miyaa kaa soo baxay markaasuu hadba baxaya wuu soo weysaysanaya mar alle markuu soo istaagay wuxuu moodaya inay wax ka soo baxeen qaala wuxuu yihi nabigu laa yansarif yuusa gadoomin salaada yuusa ka bixin xataa yasmaca sawtan sawt ilaa uu ka maqlo ow yejida riixan ilaa uu urka helo xaqiiqo ilaa aad hesho xaqiiqaduna waxay noqonaysaa inaad sawdkii maqasho ama urti aad aad dareemto oo wax kuusoo uraan yuusa ka bixin salaada wa fii riwaayatin idaa wajada axadukum hadduu helo fii badni calooshiisa shay-an calooshiisaa xoogaa yar calooshaa laga yarhayo calooshiisu ka yar shakisnaa fa ashkala calayhi waxaa shaki geliya annahu kharaja minhu aaya akharaja minhu shay wax inuu ka soo baxay am la xoogaa calooshaa yar dibirsanaydoo waxbaa yar qulloqulin lahay wax ma kaa soo baxeen buu isyidhiho markaasoo shaki galay waxbaa kaa soo baxay buu isyidhi falaa yakhrujana yuusa bixin min almasjid masaajidka yuusa ka bixin xataa yasmaca sawtan sawt ilaa uu ka maqlo oo yejida riixan ilaa uu urka helo yaqiin shaki laguma buriyaa la yidhaha ilaa aad yaqiin hesho wax salaadu ka weysadu kaaga burtay aad yaqiin u hesho ma baxaysid wey rawaahu lkhamsa can caliyin waxaa laga wariyay can nabi sal alay waslam qaal wikaau sahi dabada xirxirkeedu alcaynaani labada indhood wey faman naama ninkii seexdo falyatawalla ha weysaysto haddee haddaad hurdooto waxba iskama ogid miyaa kaa soo baxay mise kaama soo bixi waxba ma ogid mogtahay dabada xirxirkeedu waxaa weeye waa labada indhood un haddaad soo jeeddo waa is og tahay inay wax kaa soo baxeen iyo in kale laakiin haddaad hurdooto waxba iskama ogid sidaa aawadeed baa mar haddaad seexato waa bas faman naama falyatawada rawaahu abu daawuud baa wariyey wabni maaja can anas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi kaana asxaabu rasuulillahi waxay ahan sala allahu alayhi wasalama yanaamuuna way seexanayeen uma yusalluuna way iska tukanayeen walaa yatawada'uun ma ayna weysaysanaynin yidhahda xadiidkan yuunu ku shaki gelinin weysada yani hey yani yani hurdada hay-ada aada u hurdootay unbaa la fiirinaya haddaad hay-atu tarabuc u hurdootay lugaha intaad sidaa u laabatay baa saa u seexatay adigoo salka si fiican dhulka ugu hayo oo dhulka salka si fiican u makansaday ayaad saa ku hurdootay weysadaadu ma buraysaa laley amaa haddaad dhinac u tiirsatay ama ad dhinac u seexatay weysadaadu way buraysa asxaabtu marka waxay ahaayeen markii maqribka la tukaday cishihii bay meesha ku sugahayeen saasay marka u fadhiisan jireen markaa way iska wardinayaan marka inay ku lulmoodaan baa laga yaaba noocaasay marka ku hurdoon jireen hadhowna salaaday iska galeen noocaas haddaad ku seexata weysadaadu ma buraysa wahaakada laakiin haddaad dhinac u seexata maya rawaahu muslim wa abu daawuud wa tirmidi sidoo kale waxaa iyadana axaadiid ku soo aroortay nabigu calayhi salaatu wasalaam intuu iska seexday inuu haddana uu tukan jiray hadda nabiga hurdadiisa miyay weysadu burinaysa ambiyada hurdadoodu indhaha un keliya weeye qalbigoodu ma seexanayo naxnu macaashira alambiyaa tanaamu acyununaa walaa tanaamu yacni saasuu leeyay quluubuna ay indhaha annaga unbaa seexanaya qulubta annagu ma seexato saasuu nabigu leeyay marka mar haddii yacni ambiyada ayagu hurdadooda weysada ma buriso marka yacni hadhihin waa marka khawaasta nabiga weeyehe ha odhan nabigu intuu seexdu markaa iska tukan jiraye anigu intaa dhinac isaga seexdaan hadhow iska kacaya waayahay hadhihin sidaa w waxyaalo fara badan oo nabiga khaas ku ahaa jira calayhi salaatu wasalaam can ibni cabaas waxaa laga wariyay can nabi sal lay slam qaal ina alwudu'a laa yajibu weysadu ma waajibayso ilaa man naama ninkii seexda mooge muldajacan dhinac dhinac ninkii u seexda mooge fa inahu ida dajaca markuu seexdo istarkad mafaasiluhu xibnihiisoo dhan baa dabcay qofku hadduu dhinac dhinac u seexdo xibnihiisoo idil baa dabcayo markaa waxbaa iska soo baxayo wey laakiin hadduu sidaa u fadhiyo waayahay markaa waxba kama soo baxayaan rawaahu daawuud baa wariye tirmidi can busrata waxaa laga wariyey binu safwan can nabiy sal ly slam qaala wuxuu nabigu man masa dakarahu dakarkiisa ninkii taabto falaa yusalli yuusa tukanin xataa yatawada ilaa uu weysaysto mar haddaad dakar kaaga taabato bas wey waaya marxaban man masa dakarahu dakarkiisa ninkii taabta waa farjigiise waaya falaa yusalli yuusa tukanin xataa yatawada rawahu asxaabu sunan can abi hurayrata can nabi sal lay slam qaal idaa aflaa axadukum hadduu gaarsiiyo biyadihi gacantiisa ilaa farjihi gacantaada haddaad farjigaaga ku taabato walaysa baynahumaa sitrun wax astur ahoo idin dhexeeyana ma jiro walaa xaa'ilun xaa'ilna ma jiro falyatawada ha weysays ay marxaba marka lamsi baa haddii oo marxaban masi iyo lamsi bay kala yihiin lamsikaan hadda soo maraynay wey oo qof ajnabi ahoo aad taabato jirkaagu taabata buu ahaa masu masu qubulil aadamiyi baa weysada burinayso haddaad adigu istaabato iyo haddaad qof kala taabato walow ilma hadda dhashayba allaha ka dhigay haddaad ka taabato bas wey weysada waa kaa burayso mar haddaa gacantaada ku taabo ilmihii yaraa haddaad ka taabato ama kaadi iyo waxbaa ka dhaqayso markaasay saa gacanta uga taabatay ama gacantiisa unbaa ku dhacday wuu taabtay ama asagaa iska taabtay khalaas weysada waa ka buraysa waay waa ka buraysaa weysadii waa inuu soo weysaysto qofkii wax taabtay laakiin lamsiga iyo masiga waxyaale ay isku khilaafsan yihiin baa jiro masi waa farjiga oo la taabtaa la yidhaha farjiga iyo duurka waa isku mid lamsiguna waa ajnabi oo istaabto qof ajnabi oo jirkiisa aad taabato oo kugu dhaco wey soo maha waxay marka isku khilaafsan yihiin lamsiga labadii qofoo istaabatay labaduba weysada waa ka buraysay waa jirka dadka ajnabiga markay istaabtaan laakiin masiga farji markii la taabto wuduu'ul maasi kii wax taabtay unbaa weysadiisu buraysa ee kii manmuuska la taabtay waxba kama buraya hadduu hadda qof kale uu farjigiisa sidaa u qabto oo u taabto kii wax qabtay unbaa weysadu ka bartay kii la qabtay maya weysadiisa waa caadi kii la qabtay asagu ilaa inuu qof ajnabi a yahay moogi ade kan aad meesha ka taabanaysa hadduu naag ajnabi a yahay waye ama naagtii baa nin ajnabi a qabatay khalaas wey taas hadde laba ajnabi oo istaabtay noqonaya dhinaca kalea ka burinayo taasay isku khilaafayaan waxay kaloo isku khilaafayaan lamsiga iyo masigo labadan yacni jirkoodu istaabanayo inay laba waawen yihiin baa loo shardinaya kabiireyn inay yihiin baa shardi ahay ajnabi inay yihiin baa shardi ahay laba ajnabi kale yihiin farjigan la taabanayo asagu hadduu xalay dhashay iyo hadduu qof weyn yahay waa isku mid hadduu asaga iska taabtay iyo hadduu qof kaloo ajnabi a ka taabto ama ruux maxrama ka taabto waa isku mid farji waa un farji un hadduu taabto weysadu waa ka burinaysa khalaas marka axkaam dhowra ayay isku khilaafayaan wey waa inay iska ilaaliya marka qofku in markuu weyse qabo waa inuuna taaban rawahu imaamu shaafici baa wariyey walxaakim waaxmed can dalqi waxaa laga bni caliin qaala wuxuu yihi qadimnaa cala nabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ayaan u nimid fa jaaa rajulu nin baa yimid kaannahu badawiyun nin reebaadiye ah u eg reemiyi ah bidhaantiisa wuxuu u ekaa nin reemiyi ah wey fa qaala wuxuu yihi yaa nebiy allah nebigii ilaahayow maa taraa maxaad u arkaysaa maa fii masjidi rajuli ninka taabashadiisa dakarahu dakarkiisa u taabtay bacdamaa yatawada markuu weysaystay bacdigeed in reebaadiyaha nabiga u yimi markaasu wuxuu yidhi nin hadduu markuu weysaysto bacdigeed u istaabto oo dakarkiisa u taabto bal ka warran see buu yeelaya fa qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam hal uwa hal huwa miyuu ahaaday dakarku ilaa yacni mudqatun minhu oo amase bacdatun minhu dakarku soo yacni jirkiisa un meel ka mida maaha waa cad yaroo hilib oo asaga ka mid ah soo maaha maa maxay ka dhibaysaa saasuu nabigu leey maxay ka dhibaysaa ay yani waxba ma aha weye hadduu istaabto waxba ma aha wey ay qidcatun min jismika weye ka yadika wa rijlika falaa naqda bimasihi wey fa hunaa fii masi lqubuli qubulka taabashadiisa axaadiisun halaaatun saddex xadiis baa kusoo arooray alawalaani labada xadiis hore yaquulaani binaqdi inuu ku burayo sheegaya waa labada xadiis haddaan soo marayni wahaalisu xadiidka saddexaadna yaquulu bicadamihi inayna ku buraynin buu sheegaya waa xadiidkan haddaan kor taaganahay walaakin iljamhuuru maca alawaleyn jamhuuru lculamaa culamadu meeshay u badanya waxay mareen labada xadiisa hore ay qabsadeen wey oo fahumaa labada xadiisa hore naasikhaani lisaalisa xadiidkan dambe waa mansuuq waa la nasakhay wey marka xadiid xukunkiisii oo la nasakhay ha qabsanin adugu oo hadhihin haddaan istaabtana wax dhiba male waaya yani xanafiyada qolada axnaafta la yidhahda ayagu xadiidkan qabo oo xadiidkan yani mansuuq maahay leeyihin ayagaa ku dhegayo waa iska caadi ba leeyihin qofku baarkiisa iska qabsanaya salaadu horey ka gelaya wax dhiba ma lahayn waxba kama buray hale waa meel jirkaaga ka mid aho jirkaagan kale haddaad istaabato miyay wax kaa burinaysa waa maya dee dakarkuna waa un jirkaagi oo kaleetan farjigaagu saasay leeyihin ow annahu khaasun bilbadawiyi ninkaa reebaadiyaha ayuu khaas ku yahay wey saasay leeyihin jamhuurtu waxay leeyihiin waa mansuuq xadiidka oo labada xadiis baa lagu nasakhay ama ma ahee ninkaa reebaadiyaha ayuu khaas ku yahay waa liqilati malaabisihim dharkooda ayar moogtay reebaadiyuhu wa sacuubati taxafudihim inay wax iska ilaaliyaan wey iska qaawiyen reebaadiyaho haddee zamankii horena kumaba sii jirto dhar la-aantu jirto dhinacyahana iska banaaneed gacanta markuu saa dhaaba inuu la galaa laga yaabo gacanta marka asagaa loo daruureynaya kuwaasay qaas ku tahay dadkan hadda dharku ka batay inay nigisyaha iyo sarwaalaha dheereer iyo mac waxaan isku dulqabo hade hadday un goortu yani gacantaada ay ku dhacdo waaba wakti naadir ehe iska weysayso ya adiga ma aha qolyahaasaa loo daruureynaya baa laleey wahaa kada وقال الحنفية وحي إلى بعدم النقل وحل لحديث البدوي حديث كان بدوي أن قبصنا نابي وحملوه وحيكون حمبان الذين قبله على الوضوء القوي هل لقوا ويسيست مركا للي هنا نظافت بها لو لجي لا ويسدوا ونتكسوا عليوان وفيه تخفيف qoladan aad bay u fududeeyeeno hadda ayaga madhabkooda haddii la fiiriyo waa takfiif baa ku sugan maxaa leeyihin intaa istaabata unbaa iska tukani wa fii qowli ljamhuuri jamhuurta qowlkoodana ixtiyaadun dadaal baa ku sugan waay meesha hadday mar cibaado tahay in la dadaalaa la dooni ixtiyaadka waay lagu dadaalo rawaahu asxaabu sunan can caaishata waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qabbala imra'atan nabigu naag buu dhunkaday oo min nisaa'i haweenkiisa ka mid a uma kharaja ila salaati salaaduu u baxay walam yatawada nabigu muusa weysaysanin way qaala curwatu wuxuu yidhi faqultu lahaa waxaan u idhi caaisho man hiya waa tuma naagtaas man maye man hiya waa tuma naagtaa nabigu uu dhunkaday haweenkiisa ka mid a aye aye tay ahaatay ilaa anti adiga mooyaane adiga maogi qof kale maa waa adiga wuxuu dhunkaday nabigu fallaxikad way qosashay caaisha way ay way qosashay waa saas de ayada un wey wuxuu nabigu aad yani waaye ayada wey waxa la dhunkaday wey marka axaadiista yani dhunkashada iyo kusoo arooraysa badan ayadaa werisa wey ayadaa werisa oo gabar yar bay iska ahayde nabiguna aad buu u jeclaa caaishade marka xadiidkan bal hadda fiirha wey xadiidkan waxaa laga yaabaa dadku inay un aad xadiidkan ugu dhagaane waayahay waag taagan yihin min alqublati waayahay falamsu owlaa bicadami naqli wey hadday dhunkashaba wax burin weyday taabasho dee iska badaa haddii dhunkashaba la ogolaa meeshii qof aad dhunkatay oo qof ajnabi ah waa xaaskaagi un bay noqon kartaa aad dhunkatay waayo haddee taabashadeeduna dee waxba ma burinayso wa bihi qaala fi'atun min asaxbi waman bacdahum ka caliyin wabni cabaas wacada wa daawuus wa abi xaniifa wa sawri walxadiisu daciif xadiidku waa daciif walaakin yu-ayidu waxaa xoogaynayo maa ya'tii waxa noo imaan doono fi lcamali alkhafiif lilkhamsati shantii ay weriyeen qowla caaisha kuntu anaamu bayna yadayi nabiy sal alla alay waslam wa rijlaaya fii qiblati xadiidkan hadda daciif weeye laakiin xadiidkaa kale oo macnahan macno la mida ku soo arooray yaa xoojinaya xadiidkan daciifka ah oo xoogaa uu ka helaya quwa ka helaya xadiidkaa saxiixa muxuu ahaa nabiga ayaa tukanayay leedahay caaisho anigana hortiisaan saa u jiifay oo lugahaan hortiisa saa ugu fidsanayay fa idaa sajada markuu sujuudo oo inuu sujuudo uu doonayay kamadanii markaasuu gacanta igu qandhuufanayay biyadihi faqabaltuhuma markaasaan lugaha ka laabanay fa idaa qaama markuu istaagana istaaguu dee salaaduu dheerayn jiray nabigu basatuhumaa waan fidinay xadiidkaa kalaad xoogeynay oo lugaha uu ka taabanayay iyo xadiidkan dhunkashada ah yaa xoogaa isxoogeynayo xadiidkan kale waa saxiix inuu nabigu lugaha saa uga qabanayo markaa lugta ay ka soo laabanayso markuu nabigu sujuuday kan dhunkashada leylku salaaduu dheeraynaya oo hal ragcad buu baqare iyo alcimre iyo suuratunisuu nabigu ku aqrin jiray istaagu wax badan dheeraynaya guryuhuna mugdi bay ahaayeenoo intaas deed nabigu taaganayay lugaha iska fidsanaysaa markuu soo sujuudayay ka laaban lahaydee de gurigi baa yaa mugdi oo faynuso iyo nali waxaa ma jirine markaas ma aragta de markuu asaga taabtaun bay arkaysaa markaa un bay laabanaysaa lagu saasaa ku kalifaysaa le mid kastaba ha noqotee labadan xadiid hadda xadiidkaanu saxiixa ahee dhahayo yacni luguhu nabigu qaban jiray caaisho ay leedahay iyo xadiidkan kaleeto uu dhunkanaya haweenkiisa markaasuu baxaya labadu waxay ku tusinayaan inuuna weysadu aysan ku buraynin naagtaada haddaa taabato walaakin iljamhuuru jamhuurtu waxay qabaan qaaluu waxay yidhahdeen binaqdi lwudu weysadu way buri mutlaqan ba bilamsi ajnabiyati naag ajnabi haddaa taabatay waa liqowlihi tacaala o laamasumu nisa iyo wamaa waqaca wixii dhacay bayna nabiyi iyo wacaaishata waay wamaa kii waqaca dhacay bayna nabiyi wa caaishatana yuxtamalu waxaa lagu xumbaarayaa atakhsiisu bihi inuu nabiga khaas ku yahay oo wax nabiga khaas ku ahaa baa leey ilaa ana maalikan baa qayado wuxuu ku qaydayaa bimaa idaa qasada oo wajada ladah wa ilaa falaa naqla buu leey waaya oo jamhuurtu waxay yidhaahdeen naagta ajnebiga ah oo xaaskaaguba ay ka mid tahay xaaskaagu waa ajnebi de haddaan ajnebi aysa ahayn ma nikax baa kuu qaban lahaa weysada way kaa burinaysaa marxaban xadiidka yani aayaddan ow laamastumu nisaa iyo nusuus kaleetaa u daliila naagta ajnebiga inay weysada burinayso xadiidkan caaisho iyo nabiga dhexdooda dhacayna see la yeelay waxaa la leeyahay nabigay khaas ku ahayd calayhi salaatu wasalaam waa takhsiis baa laleeyahay wax ummadda kale ay geli karta ma aha dumarkooda inay iska taabtaan ama iska dhunkadaan markaa kadibna ay salaada iska galaan ama ma ahe waxaaba laleeyahay sida yani meelaha kaleba lagu caddaynayo yani markii xagga cilmi usuulka laga hadlayo usuulu fiqiga iyo mustalaxa markii laga hadlayo labada nas markay iska hor imaadaan fiiri naska waxaa laleeyahay haddii naska sidiisaba ixtimaal uu aqbali karo ixtimaal ku suuroobo saqada alistidlaal in la deliishado ma meeshayba ka baxaysaabo marba haddii ixtimaalba uu meesha soo geli karo hadda labadan xadiisba ixtimaal baa ku suuroobi karo oo caaisha waxay leedahay haweenkiisuu nabigu dhunkan jiray mar kale waxay leedahay nabigu lugaha markaan soo fiirsado lugaha saa ii qabanayay ixtimaalka ku suuroobi karaa waxay tahay ma sutra astur baa ka xigay mise kama xigay hadda lama cadaynayna mogta xaggee nabigu ka dhunkaday ma fawqa sutruu ka dhunkaday ma lugaheedoo dedan oo mara ku dedan buu nabigu sidaa u qabtay mise way bannaanaayeen lama kala cadaynin mar haddii ixtimaalba meesha uu yimaado ixtimaal uu soo galo saqad alistidlaal naska lama diliishan karaa laleeyahy hal ixtimaal baa meesha yimid ma saasaa ma saasaa lama garanayo mid ay tahay taasaaba meesha taallo imaamu maalik ba isagu wuxuu leeyahay waa la kala qaadayaayo haddii qofku uu yacni shahwo u taabtay qofka ajnabiga markuu taabanayo biayri hadduu shahw biqasdi shahwa hadduu u taabtay oo xoogaa qalbigiisaaba shahwo ku taagneyd ama meehe markuu taabtay kadib baa xoogaa lada iyo macaansi buu ka helayo xoogaa gacantaas uu ku hayou rabaa inuu cabbaar gacanta kusii hayo marka weysadu way ka buraysaa de waa nin arrin kale ujeede ama laakiin hadday isku dhaceen sida asagoo jidkaa iska maray o dhan baa isku dhaceen markaas waxba kama buraysu ley markaas saas u kala farqinaya calaa kulli xaal saddexdaa madhabood baa ku jirta wey axwadka iyo dadaalkana waad garanaysaa daa'iman waxaa la yidhahdaa imaamu shaafici madhabkiisu waxaa weye sida axwadka oho dadaalka badan unbuu ku dadaalaya hal cibaadada sida ugu yani ugu dadaalka badan yani waa inaad un dadaasho un wixii wax kaaga yimaadayaan waa inaad ka tagto axwad waa ka rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi can abi darda waxaa laga wariyey waxaa kaloo meeshaan ku jirin sida yani hadda dadku qaar ay samaynayaanna macquul ma aha nusuustan yani farada badan ee a'immada yani asxaabu madaahibka ay ku kala tageen ee qaarba dhinac ay qabsadeen haddaad tidhahda adigu anigoo xadiidkan maqlaba waan iskaga camalfalaya un waa ku wareeraysaa dad macquulna ma aha inaad madhab leedahay oo madhabka axkaamtiisa aad taqaano ood ku dhaqmayso kaasaa loo baahanyay hadda madhab kalea waxaa lagu yidhi yani naagta ma ma buriso weysada nin kale culamada ka midaha qabo kaasaan iska raaci madhabkiisi iyo axkaamtiisi asaga uu shardinayana ma taqaanid seed ugu qabsanaysaa marka ugu dhamayso taa waa khalad wey taa waa khalad madhabka aad qabsanaysa waa inaad axkaamtiisa taqaano wey rawahu abu daawuud watirmidi can abi darda waxaa laga wariyay ana nabiy sal alay slam qaala ana nabiya sal allahu alay wasalam qaaa nabigu waa yani wuu matagay oo fatawallaa wuu weysaystay wuu iska weysaystay nabigu falaqiitu thawbaan baan la kulmay ninka la yidhaahdo fii masjidi dimishqa fadakartu dalika lahu nabigaan u sheegay arrintaas fadakartu dalika lahu xadiidkaasaan u sheegay thawbaan ninka la yidhahdo faqaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay abudarda run buu kuu sheegay buu yidhi ana sababtu lahu wuduu'aha anaa ugu shushubay nabiga weysada anaa ugu shushubay marka hadda matagu haddaad ismatajiso mataga waxyaalaha weysada buriye ma aha ee nabigu iska weysaysta un waay ma aha naaqid ma aha mataga iyo yacni gororka iyo haddaad gororta iyo kuwaasoo kale yacni weysada ma buriyo laakiin markii aad sooman tahay oo saa'imka tahay haddaad ismatajiso adigu kas aad isu matajiso soonkaagii waa buriya ma aha in adigu ka sumasi laakiin soonku hadduu yani hadduu matagu ku soo dhaafo adigoo sooman kaama burayo ya man daracahu lqay matag ninkuu soo dhaafo oo ka qaalib noqdo wa huwa saa'iman asagoo sooman buu nabigu leeyahay falaysa calayhi qadaa wax qallahoo lagu leeyahay male waman istaqaa laakiin ninkii kas isu matajiyo falyaqli ha soo qalleeya de maalinka asaga iska buriya soonkii ay rawaahu asxaabu sunan baa wariyay can ilbaraa waxaa laga wariyay qaala wuxuu yihi su-ila rasuulu llahi sala allahu alay nabiga alla weydiiye cani lwuduu'i weyso ma laga weysaysanaya min luxuuli min luxuumil ibili geela hilibkiisa fa qaala wuxuu yidhi nabigu tawada-uu minhaa ka weysaysta ka weysaysta ayuu nabigu yidhi wa su-ila waxaa kaloo nabiga la weydiiyey can luxuumi alghanami ariga hilibkiisa fa qaala wuxuu yidhi laa tawada-uu minhaa ka weysaysanina ay oo geela hilibkiisa iyo ariga hilibkiisa maxaa farqiga u dhexeeyo geela hilibkiisu wuu subag badan yahay baa la leeyahy dufan fara badan buu leeyahy waa culus yahay laakiin arigu saas maa hilibkiisu waa iska khafiif baa laleeyahy rawahu abu daawuud wa muslim watirmidi xadiidku waa waa yani waa saxiix laakiin axaadiis kalaa kada imaan doonta fiir hadda waa mansuuqe can zayd bin saabit waxaa laga wariyay can nabi sal alay slam qaal alwudu'u weyso ayuu nabigu yidhi alwudu'u weysa ahaatay mima masati naar wax alla wixii dab la saaroo la kariyeyba waa laga weysaysanaya hadda hilibka geela keliya ma aha wixii dab la saaroo la kariyeyba waa laga weysaysan saasuu nabigu le rawahu lhamsatu ila lbukhaariya can ibni cabaas waxaa laga wariyey ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam akala nabigu wuu cunay katifa shaatin neef ari a garabkiibuu cunay uma sallaa wuu iska tukaday oo walam yatawada ma weysaysan hadda mimaa masati naaru buu ka mid yahay ogow neefka ariga hilibkiisu waa la kariyey soo maha marka arigu neef ari a garabkiibuu intuu nabigu cunay yaa salaaddii loo aadaamay horuu salaada ka aaday yani wuu iska tukaday rawahu halaaa can jaabir waxaa laga wariyey jaabir bin cabdillaahi qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaaday aakhirulamrayni laba amar midkii ugu dambaysay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama tarku lwuduu'i weyse oo layska daayo weeye mimaa ghayarat innaaru dab wuxuu dooriye awalu islaamka waxaa wixii dab la saara waa laga weysaysanayay laakiin aakhiru lamarayn nabiga aakhirkiisa dambe cimrigiisa dambe maxaa u dambeeyey tarkul wuduu'i mimaa ghayarat innaaru oo mimaa masat innaaru dab wuxuu taabtay inuu ka weysaysana waa ka tegey intii wax dab la saaray uu iska cuno hilib geel ha noqdo hilib ari hilib loo cuntadii kale intuu iska cunu nabigu iska tukanay khalaas marka waa mansuukh ogow arrintaa hore ee yacni hilibka geela iyo waxaa la wixii dab la saaro oo dab la saaro halaga weysaysto ahayd awal awal islaam amarkii bay ahayd markii dambe waa la nasakhay waa mansuukh takfiif ummaddaa loo fududaynaya marka markii dambe yani waxba lagama weysaysanayo wahaakada marka sidaa wey rawahu abu daawuud baa wariyey wanisaa-i yacni hadda xoogaa dadku waxay yani leeyahay hilibka geela weysada wuu burinayaa hilibka geela weysada wuu burinaya waxaas unba adiga lagu dhexwada hilibka geela iyo wax alle wixii dab dab la saaray oo dhan marka hore waa laga weysaysanaya awal islaamka waana aragtaa markii dambe in la nasakhay de yaa in la nasakhay kaana aakhiru lamrayni min rasuuli illahi tarku lwuduu'i mima ghayarat innaar wax dab la saaray nabigu inuu ka weysaysto waa ka tegey marka ugu dambaysa wahaakada waxaa marka la leeyahay hilibka geela horta nusuusta ku soo aroortay hilibka geel waxa laga weysaystaa aad u fara badan markii u dambaysay waa la nasakhay oo ma burinaya weyso laakiin waa sunno inaad ka weysaysato imaamu nawowi markuu ka hadlayo waxyaal markuu sidaasoo kale usoo naqliyo wixii markii hore yani laga weysaysan jiray markii dambena in la nasakhay yu wuxuu leeyahay hilibka geela markaad cunto waxaa iska sunnaa inaad weysaysato waa likatrati alkhilaafi fiihi khilaaf badan baa kusoo arooray isaga maxaa yeele xadiis fara badan baa hilibka geela khasisayso ayaa kusoo aroortay marka waa sunno asaga inaad isaga weysaysato waa sunno laakiin wayse kaa burin maayo haddaad biyaba weydo ama xoogaa culays bay kugu noqoto biyihi aad aadi weydo waa iska tukanaysaa sidaa wey sharcigu siduu yahay inaad ufahamto ayaa fiican wey الفصل الثاني في آداب الوضوء الله سبحانه الثاني في آداب الوضوء ويسد آداب تيديبا هل كان لقليا المراد بآدابه الأمور المستحبة فيه أمور توناكسا ويسد وكملة له ويسد كمل يسوى ثواب كيد بوحنيس كسواك الرمي ويمركا ويسيسنيس إناد رميتو عضيتو وتسمية بسم الله الرحمن الرحيم إناد ترادو wagasli lkafayn labada gacmood inaad dhaqdo walmadmadati inaad luqluqato weeye walistinshaaq biyahoo sanka gelisa weeye wa cadamulisraafi biyaha filmaa'i biyaha waa inaada ku xadgudbin si tartiibaa la rabaa inaad u weysaysato oo saddexda inaad ka badiso markaad biyaha ku shushubaysana aada aad zaa'ida aada ugu shubin wey wa masxuludunayn labadii dhegood oo la masaxo weeye wa nadxi lfarji bilmaa'i biyo lagu firdhiyo weeye markaad istijoogto kadib ama markaad weysaysato kadib halkaa farjiga ku quman baad biyaha saa ugu sayraysaa marada dafcan lilwaswasati waswaaska lagu reebayaa wa cadamu tanshiifi biyaha yacni weysada inaan la iska angajinin wey oo markaad weysaysato inaad shukumaankii wax intaad qaadato weysada iska angajisa lama rabo ama cumaamada aad saga tirto waad daynaysaa ilaa lilxaajati xaaje inay jirto mooyaan weysadu waa cibaado marka cibaadadana raadkeeda la iskama bariyeelee tabaruc can ilcibaadati bay noqonaysaa tabari can ilcibaada marka waa daysanaysaa ilaa lixaaja xaaje inay jirto mooyaane aya hadday xaaje kugu kallifto inaad iska angejiso oo lugihiioo qoyan baad macna horay meel baad usii degdegaysaa jamaacadii baad rabtaa inaad gaarto yacni boorki iyo waxaa inayna ku qabsanin ama nijaase kugu soo duulin baad doonaysaa ama qabow iyo waxbaaba jira markaa inaad iska isticmaasho o iska angejisa wax dhiba male laakiin xaaje haddayna jirin cibaadada layskama tirtira waayo weysada layskama angajiyo can abi hurayrata waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi nabigu ida stayqada axadukum axadkiin hadduu soo baraarugo min nawmihi hurdadiisii falaa yudkhil yaddahu gacantiisa yuusan gelinin fil inaa'i weelkii yuusan gelinin weelkii yaraaye biyuhu kuugu jireen gacanta ha dhex gelinin xataa yaqsilhaa gacanta ilaa uu dhaqo halaasa maraatin saddex goor khaarij al inaa'i weelka bannaankiisuu ku dhaqayaa marka hore markaad gacanta soo dhaqato kadib umbaad weelkii gacanta gelin kartaa wey maxayle waa iska hurday waxba iskama ogida gacantaada weelkuun ha dhex gelin biyo yarba hadday ku jiraan weelka fa inna axadakum axadkiin laa yadri ma oga ayna baatad yadduhu gacantiisu meesha ay bariday ow ayna kaana taduufu yadduhu gacantiisu meesha ay wareegaysay war oma hayo haddaad iska seexatay gacantaada war oma haysidoo waxaa laga yaabaa meel aan munaasab ahaynba inaad iskala gashay wey ama meel kaleba iska taabatay marka adigoon gacantii dhaqin weelkii ha gelinin saasaa lagu leeyahay axaadiista wuxuu ka mid yahay xadiidka aan xugumka iyo ciladaba isla caddeeye waayo axad adinkii idinka mida hurdo markuu ka soo tooso weelka yuusa gacanta gelinin waa xugun waa nahyi wey fa inna axadakum laa yadri ayna baatad yaduhuna ciladi weeye oo maxaa weelka gacanta loo gelin laaya dee gacantaadu meelay jirtay kama warrantid intaa iska hurday wey intaa iska hurday waxba kama ogid meeshay gacantaadu aaday wey rawaahu alkhamsatu xadiidkaa shanti baa warisay wa canhu can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu laa salaata salaad oo ma sugnaanin oo kama ansaxayso liman laa wuduu'a lahu ninkaan weysaysanin wey waayo salaad bikayri duhuur ansaxaysaa ma jire salaada shardi waxaa u ah in qofku dahaaro qabo mar hadduu weyse la-aan yahay wax salaadoo ka ansaxaysaa ma jiro walaa wuduu'a wuduu' weysana oo ma sugnaanin waa weyse kaamil a weeye waayahay liman lam yadkur ninkaan xusin ismallaahi calayhi ilaahay magaciisa ninkaan xusin waay markuu weysada bilaabayo bismillaahi ninkaan dhihin bismillaahi waa aqal akmalkuna bismillaahi araxmaani araxiim wey gacmaha markaad dhaqayso oo labada kaf aad biyaha sidaa u marinaysaa bismillaahi la leeyahy haya marka ninkaan ismiga ilaahay la imaaninna weyse uma sugnaanin macnaheedu waxaa weeye weyse kaamil a male wey sawaabkii baa qaar ka maqan rawaahu abu daawuud baa wariyey wa tirmidi oo basmaladu waxay ka mid tahay min sunani ilwuduu weysada sunnayaalkeeday ka mid tahay wa canhu can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal lowlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inaan dhibo haddaana ka yaabaynin la amartuhu waxaan ku amri lahaa bisiwaaki rumay maca kulli wuduu'in weyse la arka inay rumaydaan hadda wey yacni rumaygu waa min sunanilwuduu weysada sunnooyinkeeduu ka mid yahay sawaabkiina wuu kamilayaayo markaad wey rumayato ood cayad cadayato markaa bacdigeedna aada weysaysato sawaabkii baa buuxsamaya waa sunanulwuduu weeye siwaabku goormee marka la cadayanayaa markaad weysaysanaysa gacmaha markaad dhaqdo labada kaf markaad sidaa u dhaqdaad rumayga qaadanaysaa biyaad sidaa u marinaysaa markaasaad cadaynaysa wahaakada markaasaad luqluqashadii halkaa kasii wadaysa haddana way saasaa fiican baa laleeyahay haddii adoon weli gacmaha aan dhaqanin aad aada cadaygii marsatana sunnadu way kuu xasilaysaa laakiin bacda alkafayn markaad labada kaf dhaqday kadib halkaasaa maxalkeedu ku wanaagsan yahay way yacni cadayga yuu ku wanaagsan yahay rawaahu maalik baa wariyey walbukhaari can caaishata waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal asiwaaku rumaygu madharatun lilfami afka wuu nadiifinayaa mardaatun lirabbi ilaahayna wuu raalli gelinayaa aayahay fawaa'id fara badan ee siwaagga lagu sheego qayb ka mida weeye afkii wuu dahirayaayo wixii markaa taqayuruhay afkaa ku yimid ama awsaaqoo wasaqa ee ilkaha ku dheganaa ama carabka saarnaa ama yacni dhabxanagii iyo meelahan oo dhan kaa saarnaabuu cadaygu nadiifinaya oo waa nadaafad wey mardaatun lirabbi ilaahayna wuu raalli gelinayaa waayahay oo ilaahay ridihiisuu sabab u yahay liannahu nadaafatun wa cibaadatun amaraha allahu biha waana nadaafo waana cibaado ilaahay uu amray haddaad marka la imaato ilahay baa kaa raalli noqonayo rawaahu albukhaariyu baa wariyey washaaficiyu wanisaa'i wa canhaa waxaa laga wariyey caaisha qaalad waxay tihi kaana nabiyullaahi nabigii ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yastaaku mid rumaydo fa yucdiinii wuxuu isiin jiray asiwaaka rumayga ayuu ii dhiibayaa liaqsilahu inaan u dhaqo fa abda'u bihi anaa ku bilaabayey fa astaaku marka waan ku rumanay ku rumayanayey uma aqsilhu markaasaan nabiga u dhaqaayay wa adfacuhu ilayhi markaasaan u dhiibayay nabigu cadayga uu iisoo taagayaa inaan u dhaqo biyo aan u mariyo darteed markuu iisoo dhiibo waa rumaygii sidii asagu uu ku rumaynaya awal uu isticmaalaye marka hore ana afka gashanaya markaasaan ku cadaynaha bay leedahay tabarukan biaahaarihi sala allahu calayhi wasalam nabiga aahaartiisay markaa tabarukaysaay oo rumayga nabigu isticmaalay ayay ku rumaynaysaa caaisho waa kay leedahay caaisho waayo markuu nabigu dhibanaya calayhi salaatu wasalaam dhowr shay iyo dhowr khawaas oo ruux kale uusan helin baa ilaahay aniga isiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam gurigayguu ku dhintay bay tidhi maalinkaygii oo aniga kalkaygii ahaana wuu dhintay bay tidhi beyna xaaqinatii wadaaqinatii buu ku dhintay bay tidhi halkaas anoo ku hayo yacni dhuuntayda iyo laabta dhexdu anoo sidaa ugu hayo ayay naftu ka baxday bay tidhi waja wa jamaca allaahu bayna riiqii wa riiqahu cinda mowtihi markuu dhimanayana candhuuftaydii iyo tiisii baa ilaahay kulmiye bet intaasoo madiyaa ilaahay isiiyey tir markuu nabigu dhimanaya axad ila wadaagsadina uusan jirin saasay leedaha caaisho oo haddee inta kaleo dhanba waan garanay gurigeeduu ku dhintay maalinkeediina wuu dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu xanuunsanaa guryihiisaa maalin la arkaba guri lagu luudinayay ma- maalinkii habeenkii guriga uu ahaan lahaa ee kalka u ahaabaa markaa lagu sii luudinaya oo habeenkaa uu ku hoyanaya markaas waxaa ku dheeraaday sagaal guri buu lahaa ee guriga caaishaa ku dheeraaday markaasu wuxuu leeyahy ayna ayna ana qadan xaggeen berri ahaanaya ayna ana qadan xaggeen berri ahaanaya wuxuu dhirirsaday guriga caaisho habeenka uu ku hoyan lahaa waa la dheeraaday markay su-aashiisu badataa la ogaaday inuu guriga caaisha jecel yahay haweenka nabiga way idmeeno waxay yidhaahdeen guriga caaishaa lagu geynayaa kulligaana waa ku fasaxnay markaasaa iyadoo habeenkeediiba la gaarin baa guriga caaisho la geeyey gurigeeduu marka yaalay intuu yacni xanuunsanaay oo dhan laakiin markii lasoo wareejiyey habeenka ayada kalka u ahaan lahayd maalinkeedii buu dhintay nabigu calayhi salaatu wasalaam laakiin ka hor baa la keenay ogow ka hor baa guriga la keenay marka gurigeeduu ku dhintay kalkeediina maalinkeediina wuu yacni wuu dhintay wey noobadeedii waaya halkaa laabtaana way ku haysay markuu nabiga dhimanayay halkaasi naftu kaga baxday tan saddexaad yacni afraad waxa weeye nabiga maalinkuu dhimanayey yaa waxaa u soo galay baytadee cabdiraxmaan binu abibakar oo walaalkeeda ayaa noo soo galay bayta cabdiraxmaan bin abibakar yacni caday dheer ayuu sidaas u watay ku cadayanayay nabigu soo bareedinayay markaase waxaan arkay tihi nabigoo saa u fiirinay isha isha lasii raacayo cadaygii cabdiraxmaan uu haystay waxaana ogaabay tihi awal inuu jeclaa siwaagga nabigu siwaagga aad buu u jeclaa rumayga markaasaan idhi bay tihi ma kaaga soo qaadaa cabdiraxmaan ma kaaga qaadaa rumayga madaxuu ii ishaaroo nacan buu yidhi bay tihi waan ka soo qaaday markaan ka soo qaadaan u dhiibay markaasuu afka geliyey cadaygii baa ku adkaaday nabiga markaasuu iisoo taagoo ma kuu jilciyaa baan idhi ma kuu jilciyaa nacan buu yidhi bay tihi markaasaan u rugay bay leedahay oo asagoo nabigu afka geliyey markuu ku adkaaday kadib baan anigu u jilciyo u rugay dee candhuuftiisii iyo candhuufteedii baa ilaahay kulmi markaa bacdigeedba intay biyo u marisay u dhiibta nabiga calayhi salaatu wasalaam marka saasay marka nabiga u tabarugi jirto oo mar alla markuu yidhaha rumayga cadaygan biyo ii mari markuu yidhahdabo marka hore ayadaa ku cadayanayso markay saa ilkaa u marmariso ayadoo nabiga aahaartiisa yani barakaysanayso markaa bacdigeed bay intay biyaha u marisay asaga u dhiibayso wa fiihi jawaazu tabaruki biaahaari saalixiin dadka wan wanaagsan aahaartooda in la tabarukayo la barakaysanayo yaa xadiidka laga qaadanaya dadka sulaxada ehlu khayrka o dhan waa sidaa ma aha tabarugu ambiyada un keliya khaas kuma ahe dadka ilaahay agtiisa yani darajada kulahoo ehlo daacadahoo dhanbo aahaartooda waa la barakaysani ya wixii ay soo hambeeyeen iyo waxay dharka ayagu ay xirteen iyo waxay isticmaaleen oo dhanba waad ka barakaysanaysaa waisticmaalu siwaakil khayri waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ruux kale rumay uu leeyay inaad isticmaali karto idaa samaxa bihi hadduu kuu idmo waay oo hadda haddaad qofkaan yacni aada isku fiican tihiinbo sida hadda zawjadaadi xaaskaagii oo kale rumaygiisa inaad rumaygeeda iska isticmaasho adigana rumaygaaga ay isticmaasho wax dhiba kuma jira wey waa iska wanaagsan tahay baa la leeyahy uma aksilhu markaasaan u dhaqayaa wa adfachu ilayhi waan u dhiibayaa rawahu abu daawuud wa canha waxaa laga wariyey caaisha can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu cashrun toban min alfidrati waayahay diinta islaamkaay ka mid yihiin waxyaalaha sunnooyinka ee islaamka sunno- sunnooyinkiisahay ka mid yihiin qasu shaaribi shaaribaha oo la gaabiyo qofku yacni gar hadduu leeyahay weyn shaaribaha waa inuu iska gaabiyo shaaribaha yacni kuwan bishinta korkeeda ku yaala bishinta kore ayaa la yidhahdaa marka wuu xiirayaa uu gebigooda dhanba wuu xiirayaa ama wuu gaabinayaa ilaa ay bishinta fiideedu ka soo baxdo saasuu u gaabinayaa baa laleeyahy qasu shaarib ixfaau yacni ixfaau shawaaribna waa kusoo aroortay axaadiisa la qaado haddii uu qofku wada xiiro ama uu gaabiyo un wa icfaau lixyati garkoo la cafiyo garka waa la daynaya asaga lama xiirayo wey waa kaas saas wey sunnada in shaaribahana la gaabiyo garkana la sii daayo wey oo asaga garka asal ahaantiisa aan la xiirin oo aan dabada laga marin wey saa weeye sunnadu markaa dagaaladu waa cagsu sunna sunnadeennii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo gaaray cagsigeeday ku dhaqmaanoo garkana way xiirayaan shaarubahana way daynayaan ya taas waa sunnatulyahuud waayahay diinteennay khilaafsan yihiin marka lagu raaci maayo taas waa lagu khilaafaya waayo garka way cifaau lixyati garka waa la cafinayaa wixii un hagaagaajin aho dhinac un laga yacni laga hagaajiyo mooyaane waayahay waa la cafinayaa asaga macnihiisu lama wada xiirayo weeye cifaa cafintu la- la xiiri maayo garka laakiin hagaajintiisa garka lama diidano cabdullaahi binu cumar wuxuu samayn jiray markuu saa intuu u qabta garka yaa wixii soo dheeraado faadiluhu saa u goyn jiray garka in la hagaajiyo lama diidayo ee maaha in xabatinaba in laga gooyo inay dembi tahayna ma aha dhinacaasna hala aadi weeye oo gerka waad hagaajinaysaa laakiin waa sunna in gerka la daysto aan la wada xiirin wasiwaaku rumaygii ayaa sunnadii kan ka mida yacni tobankii fidrada islaamka ka mid ahayd wasiwaak rumaygii baa ka mid a wastinshaaqulmaa'i waayahay wastinshaaqulmaa waayahay biyihii ood ku istinshaarsata waaye wadcuhu fi lanfi wa jadbuhu binafasi neefta oo lagu jiido waaye wa nasruhu haaniyan inaad haddana iska soo firdhiso istinshaaq biyaha oo sanka geliso markaad weysaysanayso biyaha sanka aad fiif ku tidhaahdo neefta aad kor ugu jiido waa markaada soomanayn aad ha ugu xeel dheeraana iska ilaali markaad yacni waayahay markaad sooman tahay waa iska ilaalinaysa laakiin markaada soomanayn baaliq fil istinshaaq ku xeel dheero wey markaa kadibna istintaar sameeyo iska soo firdhi fiif iska soo dhig waa nadaafadda wey waana sunnada weysaday ka mid tahay waqasul asfaari cidyaha oo la iska jara waay cidyaha waa inay iska jarto adiga markay kugu soo baxaan oy dheerdheeraadaan waa inaad iska gaabiso waa iska gaabiso cidyaha kulligoodba waa la jaraya in qaar la daysanaya ma ah sida dadka qaar ay samaynayaan faryartoo kale ama hal far cidideed bay daynaya halkaas intaa iska baxaysaa ya waa fashon wax diinteennu qabta maaha taasu sunno ma aha waay ay meel jinni baa laga keenay hal ciddi oo dheer oo taagan waayo ficlu shaydaan way marxaban wa qasu latfaari cidyaha oo la jaro weeye kulli waa la jaraya kuwa gacmaha iyo kuwa lugaha labaduba wa qasla baraajimi ay qasla albaraajim xibnaha oo la dhaqo weeye baraajimta waxaa la yidhaahdaa faraha xibnahooda marka xibnaha faraha waa la dhaqayaayo meelaha faruhu iska qaqabanaya xibnahoodaa si fiican baa loo dhaqayaa markaad weysaysanayso kuwa lugaha iyo kuwa gacmaha iyo waa la dhaqaya wa nadful ibdi kilkishoo la iska tifo weeye kilkisha timaheedana waa la gurayaayo waa la iska gurayaa nadaafadaa ku jirtee dee haddii la iska daayo xoogaa wasaq bay yeelanaysaa way xumaanaysaa marka waa la tifayaa mar la arkaba saasaa loo guraya wa xalqul caanati caanadii oo la xiiro weeye taa timaha yacni caanada waa timaha hoosta ku yaalla waa la iska xiirayaa markay waxay joogaan waa la iska xiiraya waxaa sunnaha la leeyahay afartan beri ka badan inayna kugu gaarin saasaa sunnaha bil iyo toban beri waa badan tahay afartan kaa beri ka badan ka yar inaad ku xirtaa wanaagsan oyna gudbin afartankaas waay mar la arkaa iska xirto wantiqaasulmaa'i biyo lagu istinjoodo weeyaali ayil istinjaa biyo ood ku istinjooto waaye mar alla markaad yacni waaye qalaw xaajihii gudatana waa inaad biyo isticmaasho o aad ku istinjooto qaala muscab wuxuu yidhi oo raawi xadiidka ahaa wanasiitu alcaashira kii tobnaad waan hilmaamay buu yidhi ilaa an takuuna almadmadla luqluqashada inay tahay baan u malaynayaa buri midda tobnaad ay tobankaasu waxay ka mid yihiin markaa fidrada islaamka rawahu lhamsa can anas waxaa laga wariyey yaquulu wuxuu leehy anas binu malik kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaqtasilu bisaac saac buu nabigu ku qabaysan jiray ilaa khamsati amdaadin shan koob buu ku qabaysan jiray saac waa afar koob arbacatu amdaad weeye saaco waa laba suus suusku waa laba koobo marka arbacatu amdaad baa saac la yidhaha afar koobo afar koobuu nabigu ku qabaysan jiray ilaa khamsati amdaad shan koobo waa koobadan yacni nuskiilada camal ahee yacni ku kuusan waayo taasa yacni yaa mudka mudkan yacni waa waaya galaaskan kuusane waayahay raashinka lagu beegto waay raashinka lagu beegto marxaban marka ilaa shan koob buu nabigu ku qabaysan jiray wayatawada-u wuu ku weysaysan jiray bilmuddi mudna wuu ku weysaysan jiray hal kooba bas weysadiisa dhan hal koob bay ahayd marka maxaa lagu sheegayaa inaada intaa ka badinin wey markaad qabaysanayso maantao dhan biyaha inaad iska shubta maaha israafka lama ogola israafka waa xaaraane wax ku anfici kara unbaad ku qabaysani haddaad weysaysanayso sidoo kalena qadar kula eg waa inaad ku weysaysato koobadaas iyo wax kasii yar unbaa la rabaa inaad ku weysaysato nabigu calayhi salaatu wasalaam shaxmi buu lahaayo jirkiisu yacni korkiisu shaxmi buu lahaayo ragga ninka ugu kaamilsan buu ahaa wa maca daalika intaasaa weyse ku anfici jirtay adigu marka intaa ha kugu filnaato intaa ima deeqaysaa odhan haddii kale wax intaa wixii kasii badan waayo biyahay israaf ku noqonaysaa waswaaskana lama ogolo haddaad waswaas qabto waswaasku yani sharci meehe ood biyaha maantao dhan iska shubayso lama ogolo waa xaaraamtaas rawahu lkhamsa wa canhu waxaa laga wariyey can anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yatawada nabigu wuxuu ku weysaysan jiray biinaa'in weel buu ku weysaysanayay sacu waasac noqon kara ridlayni laba rodol weel laba rodol qaadayo ayuu ku weysaysan jiray wa yaqtasilu bisaaci saacna wuu ku qabaysan jiray hal saac waa afar kooba wey qabayskiisuna intaasuu ahaa rawaahu abu daawuud baa wariyey qaala wuxuu yidhi abu daawuud qaala axmed ibnu xambal imaamka weyne axmed ibnu xambal baa wuxuu yidhi asaacu saacu khamsatu ardaalin shan rodol iyo wasulusun ulus wey shan rodol iyo rodol saddex meelood loo dhigay meeshii yuu noqonayaa saacu intaasuu ku qabaysan jiray marka anagu wa samica wuxuu maqlay cabdullaahi bnu muqafal cabdullaahi bnu muqafal ninka la yidhaahdo nin saxaabi u ahaaye weladow wiilkiisi buu maqlay yaquulu asagoo leh allaahuma inii as'aluka alqasra alabyada can yamiini aljanna idaa dakaltuha allaahuma allahyow inii as'aluka alqasra waxaan ku weydiisanayaa sar alabyada ee cad gorofada dheer oo cad baan ilaahu ku su'aalanayaa can yamiini ljannati jannada midigteeda ku taal idaa dakaltuha markaan galo jannada markaan galo dhinaca midige sarta dheere cada iga qabanaysaa ilaahu ku su-aashay buu leey waay wiilkiisoo saa ku ducaysanayo maqlay cabdullahi bni muqafil fa qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiiow salillaaha aljanna ilaahay janno weydiiso ilaahayow jannaan ku su-aashay dheh wa tacawad bihi ilaahay ka magan galo min annaari ilaahu naar iga badbaadi sidaa dheh laakiin sartan cad iyo jannada midigteeday ku taallaa iyo waxaan aad sheegaysa iska jooji ya jannada ilaahayow jannaan ku su-aashay un iska dheh waaye naarna ilaahay ka magan galo fa innii anigu samictu rasuulalahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaaluu leeyahay innahu shaniya sayakuunu waxaa ahaan doona fii haadihi lummati ummaddan waxaa ka mid noqon doona qowmun qowm qowmkoo yactaduuna ku xadgudbaya fi duhuuri dahaarada markay dahaaro qaadanayaan dahaarada way ku xadgudbayaanoo way ku israafayaan biyaha way markay weysaysanayaan ama qabaysanayaan wa ducaa'i ducadana way ku xadgudbayaan dee xadgudub weye taas jannada haddii ilaahay ku geliyo meel alla meeshaad ka gashaba jannada meesha kale un waa isku mid un ya meelba meesha kale ka fiican wey marka yacni marka waa waxaa sii kala doordooraninoo jannada dhexdeeda meel caynkaasoo nooca weeg iyo noocaasaan ilaahu kaa rabaa taas waxay noqonaysaa ducadii oo lagu xadgudbay saasuu leeyahay yaa nabiga saasaan ka maqlay ilaahay janno weydiiso naarna ka magan galo rawaahu abu daawuud baa wariyay ibnu maaja can ilxakam waxaa laga wariyey oo ibn alxakam can abihi wuxuu ka wariyey ana nabiya sala allahu alayhi wasalama baala nabigu wuu kaajay uma tawada'a wuu weysaystay intuu nabigu kaadiyey buu haddana weyse qaatay wanadaxa farjahu farjigiisa ayuu biyo sidaa ugu sayray markaad yacni weysaysato intaad yacni musqushi gasho aad ka soo baxda aad weysa intaad istijoodo aad weysaysato waxaa sunno ah inaad sidaa biyo ugu sayrto meesha farjiga ku quman ina oo marada halkaa ku quman inaad biyo sidaa ugu sayrto waa sunno maxaa loo yeelayaa dafcan lilwaswasati waswaaskaa lagu goynaya oo yacni markaad weysaysato kadib haddaad wax qoyaan iyo wax isku yar dareento makaadibaa kaa soo baxday waxbaa kaa soo baxday shaydaan kugu waswaasgelinaya laakiin biyo haddaad saa ugu sayrto waa biyihii aad meesha ku sayrtay wax ka qoyay ay waswaaskii waa meesha ka baxayo marka waa sunno wey rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey can ubay ibnu kacbin waxaa laga wariyey can nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabigu ina lilwuduu'i weysada waxaa u sugnaatay shaydaanan shaydaan yuqaalu lahu la yidhahda alwalhaan magaciisa walhaan baa la yidhahda weysada unbuu dadka ku waswaasiyaa un fattaquu ka cabsada buuri nabigu waswaasal maa'i biyaha inuu idinku waswaasiiyo kaas ka cabsada shaydaankaas walhaanka la yidhaahdo oo weysada uun dadka ku waswaasinayaa jiro waayahay marka biyaha yuun kaa waswaasininoo dadki waxaa arkeyda maanta o dhan nin baa waswaas qaba markaasuu maanta o dhan biyihii wejiga ku wadaa un markuu mariyaba ma waxuu ku leeyay ma aadan marinin haddana ku celi ma aadan niyoonin maanta o dhan waa intaa biyihii baad qubaysaa ama tuubadii buu furaya mase qasabadii buu saa u furaya markaasi maanta o dhan iska shumaysaa kolba waa marinaya waa daadinaya haddana waa ku celinaya waswaas weeye waxaas intaa biyihii oo shumaay biyahaas intaa shumaya waa xaaraan de inaad saa biyaha yeesho israafkaa lama ogolo biyaha si tartiibaa la rabaa inaad u isticmaasho way u isticmaasho wixii adiga kugu filan yaa la rabaa inaad u isticmaasho inaad maantoo dhan iska shubto ku israafta lama doonay can caaishata waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kaana linabiyi nabiga waxaa u sugnaaday sala allahu alayhi wasalama khirqa nabigu shukumaan buu lahaa weeye yastanshifu uu isku angejiyo biyaha iyada bacda alwuduu markuu qabaysto ama weyse qaato shukumaan yare isku tirtira ayuu nabigu lahaan jiray marka xadiidka hore hadda maxaan kusoo marnay weysada inaan laska in layska angejinin baa sunno ah tan waxay leeyihin yani wuu iska angejin jiray bacda alwuduu buu isticmaali jiray xadiid kale waxaa noogu imaan doonto yani maymuuna bintalxaaris inay tiri nabiga intuu soo weysaystay ayaan shukumaan u keenay oo falam yuridha ma uusa doonin marra buu yidhi yani iskama angejinaya weysada macnaha waxa weeye yastanshifu biha bacda alwuduu fii bacdi alaxwaal wey yani yani mararka qaarkood waaya markay xaajo jirto dan jirto unbuu iska angejinaya mar kasta maaha hadday markaa dan jirto oo haddaad doonto waa iska angejin kartaa markaas wax karaaha ama leh laakiin haddaan wax xaaje a jirin weysada layskama angejiyo waad daysanaysaa weysadu waa cibaado cibaadada raadkeedina inaan la yska tirtirin baa fiican saasaa laleeyahy xataa tayamumka markii laga hadlayo markii la gabaysanayo waxaa fiican baa le boorka markaad yacni ku gegabaysanayso markaad sidaa gacanta u saarto intaada wejiga marinin inaad iska khafiifisa marka hore oo gacmaha saa isugu dhufanaysaa ama wax yar baad ka afuufaysaa si ay kaaga khafiifto markaad mariso kadib ood ku tayamunto kadib inaad iska tirtirto lama ogola taas waa asaru cibaaday noqonaysaa haiska ha iska beriyeelin baa lagu leeyahay waa sidaa weysada iyo tayamumka waa sidaa wey wixii aad ku cibayd ku cibaadaysato inaad iska beriyeesha lama ogola rawaahuma tirmidi alfaslu haalis fasalkii saddexaad fii bayaani lwuduu'i weysada caddaynteedii yaa halkan laga gelayaa wa muddatihi muddat alwuduu intaad weyse qabayso haddaad weysaysato wax xadataba hadduuna kugu imaanin weligaaba waa iska weyse qabtaa intaasoo salaadaa ku tukanaysa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay iyo nabiga rumeeyo idaa qumtum ila asalaad salaadda markaad u istaagtaan ee aradtum lqiyaama laha markaad doontaan inaad salaad tukataan baa yaa loo jeeda idaa qumtum markaad istaagtaan ma aha mar haddaad salaaddii u kacday kadib goormeed weysaysan haddana yacni idaa aradtum alqiyaama ila salaad markaad rabtaan inaad salaad a- tukataan faqsiluu wujuuhakum markaa weysaysta oo haddaadan horay usii weyse qabin wejiga dhaq waajibka dee niyadii unbaa un yacni unbaa ka horraysa wejige wejiga waa rugnigii labaade markaad wejiga dhaqaysaad niyoonaysaa inaad weysaysanayso marka wejiga dhaqa wa aydiyakum labadiina gacmoodna dhaqa ila almirfaqayn halkaa xusullaha intii laga gaaro wamsaxuu biru'uusikum madaxana masaxa wa arjulakum lugihiina dhaqa ila alkacbayn anqawyaha intii laga gaaro waa inta waajibka awa weysadu arkaan bay yeelahayd lix ah arkaanta lixda waayahay afar rukni marxaban waxaa noo caddaysay waayahay aayadda faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum madax wala masaxo waarjulakum ila alkacbayn afar rugni soo ma niyadana xadiidka caddaynayo inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli mriin maa nawa waa rugniga shanaada niyada rugniga lixaad oo lagu todobeeya waa tartiibka weysada inaad kala hormariso ood wejiga u hor dhaqdo gacmaha aad ku xijiso madaxa aad masaqdo lugaha aad dhaqdo tartiibka waa rugnigii lixaad ee u dambeeyey waa tartiibkaas waayahay aayadda nafteedaa laga qaadanaya tartiibka oo yacni waxaa la yidhi wejiga dhaqa gacmaha dhaqa hoos baa loo hoobtay wejigii markii la dhaqay gacmihii baa la dhaqay markii gacmihii la dhaqay kadib baa haddana waxaa leeyihi wamsaxuu biru'uusikum madaxii baa loo noqday haddana markaasa haddana wa arjulikum lugihii dhaqa tartiibku inuu waajib yahay halkaasay kugu tusinaysaa way ya saasaa loo kala hormarinayaa waa ka hadda can xumraan waxaa laga wariyey mawlaa cusmaan qaala wuxuu yidhi ina cusmaan binu cafaan dacaa biwuduu'in xumraan ninka la yidhaahdo ee cusmaan binu cafaan waa khaliifkii waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa xoreeyey oo addoon buu u ahaa markaasuu wuxuu leeyahay cusmaan binu cafaan baa dacaa wuxuu u yeedhay biwaduu'in weyso biyo uu ku weyse qaatuu yidhi iikaan fatawada'a wuu weysaystay faqasala kafayhi labada gacmood buu saa u dhaqay halaaa maraatin saddex goor uma madmada wuu luqluqday wastansara biyihii buu intuu sanka geliyey buu iska soo firdhiyey halaaa maraat madmada luqluqasho istinshaaq biyihii oo sanka la geliyo istinsaar oo fiif la yska soo yidhaahdo saddexduba waa sunno saddex goor baad samaynaysaa inaad jamciso iyo inaad kala qaadaan labaduba ku yacni yaa kuu bannaan ay yaa kuu bannaan oo seed u jamcinaysaa hal maraad ku shubanaysaa dhuubka biyihii waa ku luqluqanaysaa sankana waa gelinaysaa fiifna waa iska soo dhahaysaa saddex goor baad marka biyihii soo qaadatay ood ku luqluqatay kuna istinshaaqsatay wy waxaa kaloo kuu bannaan saddex goor inaad ku luqluqato saddex goorna aad sanka geliso waay jamc iyo waayahay tafriiq labaduba waa samayn kartaa luqluqashada iyo istinshaaq waayahay jamcaa fiican bay yidhahdaanoo fadli badan haddaad yeeli karto labaduba waad yeeli kartaa laakiin inaad yani ku jamciso saddex goorun aad usoo qaadato saasaa fiican uma qasala wajahu markaasuu haddana wejigii dhaqay alaaa maraat saddex goor buu wejigii dhaqay uma qasala yadahu lyumnaa gacantii midiguu dhaqay ila almirfaqi halkaa xusulkaa laga gaaro mirfaq waa jaqalka alaaa maraatin saddex goor buu dhaqay uma qasala yadahu lyusraa gacantii bidixuu dhaqay haddana mila dalik uma masaxa ra'sahu madaxii buu masaxay uma qasala rijlahu lyumnaa lugti midiguu dhaqay ila alkacbayn ilaa anqowga laga gaaro uma yani alaaa maraat uma qasala lyusraa mila dalik lugti bidixuu haddana saa u dhaqay uma qaala wuxuu yidhi cusmaan binu cafaan ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan arkay tawada'a isagoo weysaystay naxwa wuduu'ii mihla wuduu'ii weysadeeda oo kale haadaa oo tanow uma qaala wuxuu yidhi nabigu markuu saa u weysaystay man tawada'a ninkii weysaysto naxwa wuduu'ii weysadaydan oo kale haadaa oo tana uma qaama istaago oo fa rakaca ragcatayni laba ragcadood tukado laa yuxadisu fiihimaa nafsahu naftiisa uugu sheekaynin laba ragcadood buu tukaday naftiisana yacni wax kale adduunye ah kuma sheekaynin weeye xuduurulqalbi buu ku tukaday wey gufira lahu waa loo dhaafayaa maa taqadama min dembi dembigiisii hore oo dhan waa la dhaafaya saasaa nabiga ka maqlay wa fii riwaayatin famadmada wastanshaqa wastansara wastansaradan unbay riwaayadan kale ku ziyaadisay famadmada wuu luqluqday wastanshaqa sankii buu biyihii geliyey wastansara wuu iska soo firdhiyo fiif buu iska soo yidhi halaasan saddex goor bihalaasi qarafaatin saddex qaadasho oo min maa'in biyo ah saddex goorun buu soo qaatay wuu ku luqluqday sankii u geliyey fiif buu iska soo yidhi waa soo qaatay haddana wuu ku luqluqday waa kale saddex goorun buu ku jamciyey luqluqashadii iyo istinshaaqibow wa fii ukhraa fa masaxa ra'sahu madaxii buu masaxay halaasan saddex goor wa fii riwaayatin fa masaxa ra'sahu madaxii buu masaxay fa aqbala biyadayhi wa adbara yacni wuu soo qaabiliyey markaasuu haddana gadaal geeyey bada'a bimuqadami ra'sihi buu ka bilaabay suma dahaba bihimaa ilaa qafaah qadaadkuu ku geeyey suma raddahumaa wuu soo celiyey xataa rajaca ila almakaani aladii bada'a minhu waa sunno markaa madaxoo dhanba tacmiimul yacni masxi bira'si madaxa dhanba la masaxo waa sunne halkaasuu saa u saaray labada dhegood ba halkaas saa u saaray marka gadaal buu ku geeyey haddana wuu ku soo celiyey saasuu yeelay saddex goor buu markaa saa ku sameeyey saddex goor ayuu markaa sidaa ku sameeyey saa in loo masaxo ayaa sunna a wey markaad ku camimaysa madaxa biyaha rawaahu lkhamsatu baa xadiidka wariyey can cabdillaahi bni zayd waxaa laga wariyey ana nabiya sal alla alay wasalam tawada'a wuu weysaystay maratayni maratayni laba laba goor nabigu waa weysaystay wey oo weysadu hal hal marna waa ku ansaxaysaa laba laba marna waa ku ansaxaysaa saddexduna dee waa akmalkii ugu dambeeyey can ibni cabaas waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi tawada'a nabi nabigu u weysaystay sal allau alay wasalam maratan maratan hal hal marna wuu weysaystay waa bayaanuuljawaaz de waajibku hal mar oo dhaqdo oo keliya weeye labada kaleba markaad mariso waa iska sunno rawaahuma albukhaariyu baa wariyo abu daawuud watirmidi wa jaa caraabiyu nin ree baadiha yimid ila nabiy nabiga u yimid sala allahu alayh wasalam yasaluhu asagoo weydiina can ilwuduu'i nin ree miyaa nabiga u yimid oo markaasuu weyse qaadkiibu weydiinaya see u weysaystaa fa araahu nabigu waa tusiyey halaasan halaasan saddex saddex buu ku tusiyey ficil buu ku tusiyey wuu u weysaystay oo markaasuu xibinkii la arkaba saddex mariyey wejigii saddex buu mariyey gacantii midiga saddex buu gacantii bidxa wahaakada saddex saddex wood uma qaala wuxuu yidhi nabigu haakada alwuduu'u weysadu waa sidaa sidaa uun u weysaysa markaa weyse doonayso faman zaada ninkii ka ziyaadiyo saddexdaa ka badiyo calaa haadaa faqad asaa'a ninkaa xumaan buu la yimid wa tacaddaa wuuna gudbayoo xaddi sharci buu gudbayoo saddex baa laga rabe saddexdii wuu gudbay wey xaddi sharciga wuu dhaafay wa dalama nafsahu naftiisana wuu dulmiyey biisraafilmaa'i biyihii buu ku israafay de biyihii xaaraan lagu israafe rawaahu nisaa'i baa wariyey axmed abu daawuud wa lafdu abu daawuud lafdigiisa wuxuu ahaa faman zaada calaa haadaa ninkii ka ziyaadiyo ow naqasa ka nusqaamiyo faqad asaa'a wadalam ninkaas wuu xumaan buu la yimid wa dalama nafsahu naftiisana waa dulmiyey haddee ninkii ka ziyaadiyo saddexda ka badiyo xaaraan buuba ku dhacayaa oo dee waayo saddexdii sharciga ahayd wuuba dhaafo wuu gudbaye ninkii ka nusqaamiyo hadda waxaan ku soo marray labadan xadiida hore laba laba goorna inuu nebigu weysaystay hal hal marna inuu weysaystay wey marka saddexda ninkii ka nusqaamiyo dulmi buu la yimid macnaheedu waa maxay haddee tarku sawaabi saddexda inuu kamilaa sunno ahayde sunnadii buu qaar ka tegay oo sawaab baa ka maqan saasuu yani ku dulmiyey ma ogey xaaraan dembi kuma dhicin wey manaa ninkii hal hal mar ama laba laba weysaysta wey can anas waxaa laga wariyey can nabiy sala allahu alayh wasalam kaana wuxuu aha nabigu idaa tawada'a markuu weysaysanayo akhada wuu qaadaya kafan oo min maa'in dhuu biya ayuu soo qaadayaa fa adkhalahu markaasuu wuxuu gelinaya taxta xanakihi fakhallala bihi lixyatahu garhkiisa ayuu ku takhliilinaya gar weyn buu dee nabigu lahaa gar horaad weyn buu nabigu lahaa lixya waaya garhka iyo caaridka waa kala labo hareedka weyn iyo garhka waa kala labo marka nebigu gar horaad weyn buu lahaa intaa waabaa la yidhaha garhka yaa aada u weynaa wey marka qofka garkiisu hadduu weyn yahay hareedkiisuna uu weyn yahay inuu takhliiliyo biyaha uu yacni dhex gelgeliyo waa sunno markuu marka nebigu saa biyaha ugu shubo dhuubkan uu soo qaadaya markaasuu inta oga shubaya markaasuu ku takhliilinaya faraha saa u dhexgelinaya waa sunno in la dhexgeliyo qofku hadduu garkiisu yar yahay inuu aad u dhaqo garka kor iyo hoosba ka dhaqo waa waajib laakiin hadduu garkiisu badan yahay oo timihiisu saa isku haystaan markuu ku hor taagan yahay uu hadlayo sheekaysanaysaan saasuu u dhaqdhaqaaqaya timihu dhaqdha garka dhaqdhaqaayan moogtahay gudaha haddaan uurkiisa aan la arkaynin jirkiisa aan muuqanaynin garkaa waa gar weyn korka unbaa laga dhaqaya in gudaha laga dhaqo waajib maa laakiin maxaa sunno ah in la takhliiliyo biyaha la dhexgeliyo waa sunno marka nabigu saasuu hoosta oga shubi jiray markaasuu takhliilinaya wa qaala wuxuu yidhi nabigu haakadaa amaranii rabbi rabbigay baa sidaa i amray inaan sidaa garka u takhliiliyo biyaha aan geliyo ilaahay baa i amray rawaahu abu daawuud baa wariyo tirmidi walow tirmidi waa yahay waxaa u sugnaaday oo uu wariyey idaa tawada'a idaa tawada'ta haddaad weysaysanaysa buu nabigu fakhallil takhliili oo bayna asaabici yadayka iyo wa rijlayka labada gacmood farahooda isku takhliili oo sidaa isku dhexgeli wa rijlayka lugaha yacni farahoodana takhliili wey biidqaali lkhinsari lyusra gacanta bidixe faryarteeda gacanta lugta gacanta bidixaa lugta lagu dhaqaasamaha markaad dhaqayso marka fartaas faryartaas u dambayso yaa sidaa u gelgelinaysaa lugaha farahoodaa saa u gelgelinaysa saa biyaha u kala dhex galaan saas wey taqliilinaysa qofku asagu farihiisu iskuba dhegan yihiinoo in sidaa loo takhliiliyo mooga in biyuhu galayna waaba waajib inuu sidaas sameeyo qofkii kaleetana waa sunno inuu saa u dhex gelgeliyo waayo waa sunno markuu dhaqayo faryarta bidixduu kasoo bilaabayaa lugta midige faryarteeduu kasoo bilaabayaa ilaa midda bidixdaa faryarteeduu ku dhamaynaya saasuu ugu takhliilinaya faraha can ilmustawrad waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi ra'aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu alayhi wasalam idaa tawada'a markuu weysaysana yukhallilu asaabica rijlayhi labada lugood farahooda ayuu nabigu takhliilinayay bikhinsarihi faryartuu ku takhliilinayay gacanta bidixa faryarteeda ayuu saa u dhex gelgelinaya rawaahu abu daawuud ay wa tirmidi can ibni cabbaas waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalama masaxa bira'sihi nabigu madaxa ayuu masaxay wa udunayhi labada dhegoodna wuu masaxay daahirahumaa iyo wa baadinahumaa buu labaduba ka masaxay labada dhegood madaxa waad masaxaysaa labada dhegoodna waa la masaxayaa farta sabaabada la yidhaahdo fartaasaa la geliyaa taasaa dhagaha lagu masaxaya waayo gudaha saasuu uga marmarinaya daahirkan korna waa ka masaxaysaa suulkaad korka saa uga marinaysa kor iyo hoosba dhagaha in laga masaxo waa sunno marka gudahana fartaasaa u gelinaysaa korkana suulkaa ka marinaysa rawaahu tirmidi baa wariyo abu daawuud can ilmugiirati waxaa laga wariya ana nabiya sala allahu alayh wasalam tawada'a wuu weysaysay famasaxa wuu masaxay binaasiyatihi foodiisa ayuu saa u masaxay madaxii markuu masaxayey cimaamaddii baa sidaa ugu duubnayd foodda ayuu sidaa u masaxay wa cala alcimaamati markaasuu cimaamada korkeedu saa uga masaxay haddaad doonaysa inaad cimaamadda aada iska qaadda haddaadan doonaynin oo madaxaaga inaad banaysa ma rabtid ya gees yar unbaad madaxa ka yaad madaxa ka masaxaysaa sunnadiina marka waxaad ka kamilaysaa cimaamadda korkeeda saasaad gacanta u mar gacantii oo qoyan baa saa korka uga marin haddaad doonto wey inaad iska qaada inaad iska qaada haddaad rabin wey wa cala alkhufayni labada khuf korkoodana nabigu wuu masaxay weye oo khufka kuwaa lagu halagashada weeye ayagana wuu masaxay nabigu rawahu larbaca bali khufku wuu noo imaan doona wa rawaa abu daawud yani wa ra'aa abu hurayrata wuxuu arkay qowman qowm buu arkay yatawada'uuna weysaysanaya min almidharati makaanu weysadii qolo ku weysaysanaysa meesha madharada meesha lagu weysaystaa la yidhaha qolo ku weysaysanaysa ayuu abu hurayre arkay fa qaala wuxuu yidhi asbiqu lwuduu'a warweysada kaamil yeela si fiican u weysaysta fa innii anigu samictu abalqaasim baan maqlay sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan maqlay yaquulu asagoo le weylun lilcaqaarib weylun lilcaraaqiibi wey weylun shiddatu cadaabin cadaab daran iyo halaag baa u sugnaaday lilcaraaqiibi waayahay boqnaha caraaqiibta waxaa la yidhaha boqonta seedan yacni adag ee gadaasha ku taalla ee boqonta la yidhaahdo taasaa la yidhahda ciribta korkeeda a wey ay lilcaraaqiib boqnihii wey oo mina naari naar ah weyl oo mina naari naar ah yacni shiddatu cadaabin ama waadin fii jahannama waadi jahanamaa usugnaaday lilcaraaqiib boqnihii wey qolyaha boqnaha ka tagay aan yani si fiican u dhaqin waay wa fii riwaayatin weylun lilacqaab cirbaha waxaa usugnaaday waadi baa usugnaaday oo mina naari naar ah ama weyl cadaab daran baa usugnaaday oo mina naari naaro markaad weysaysanaysa waa inaad si fiican u kamisho weysada oo yacni meelahaas meelo angeganiya waxaa waa inaadan ka tegin waa inaad iska ilaaliso oo meel kastaa si fiican weysada ugu caminto rawaahu lkhamsa can cumara waxaa laga wariyey ana rajula nin baa tawada'a weysaysay fa taraka wuxuu ka tegay mawdica dufrin ciddi intii la saaro ciddida intii la saaro ayuu ka tegey calaa qadamihi lugtiis lugtiisa waxaa ka angegan meel ciddidaa la saaro wey fa absarahu nabiyu nabigaa arkay sala allahu calayhi wasalam faqaala wuxuu yidhi irjic noqo fa axsin wuduu'aka weysadaada wanaaji war orod noqo oo soo weysay si fiican isaga dhaqli wahaw farajaca wuu noqday uma sallaa wuu tukaday intuu soo dhaqay ayuu markaa kadib tukaday wey de meel yar hadday kaa angegan tahay weysadaadu ma ansaxayso xibnahaas laga weysaysanayo haddaad lamca yar meel yar oo bara aad ka tagto weysadii in la soo celiya noqonaysa xibinka asaga ahaa unbaad soo celinaysa hadday lugta bidaxa ugu dambaysay tahay meesha wax ka angegan yihiin lugtii unbaad dhaqi laakiin haddaad gacantaas ka soo tagtay gacantaa midigtaha meel angeen ka soo tagtay wixii ka dambeeye o dhan in la soo celiyo wey gacantii baad soo dhaqaysaa wixii ka dambeeye o dhanna waa la soo celi ya famaa bacda almatruuki laqwinti wey y shay waajibaba haddii laga taga waxa ka dambeeya mase ansaxaye y rawaahu muslim